الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha sharafta le ee ka soo qayb galay muctamarka koob iyo tobnaad ee ururada islaamiga scandinavianka oo maalinta ay tahay maalintiisii koowaad waxaa mar kale aan idinku soo dhoweyneynaa hadduu eeba idmo muxaadaradii afaraad ee muctamarka isla markaana aa midii ugu dambeysay maanta duruusa halkan ka bixi doona cinwaanka muxaadarada marka afka carabiga lagu sheego waxa uu noqonayaa alghuluwu fi ddiin sida af soomaali ahaan loogu bedelo walo iska adag tahay laakiin waa ku xadgudubka fahamka diinta amaba haddii si kale loo dhigo diinta oo si khaldan ama guracan loo fahmo marka insha allah waxaa idinka dharjin doona muxaadarada diyaarna u ah sheekhana alfaadil sheekh maxamuud sible oo aada wada garanaysaan waxaan leeyahay marka fali tafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الطبيب ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد mawduucaan raba maanta inaan wax ka idhaahdo ama loo qoondeeyey loo qorsheeyey waa mawduuca aada naqasheen ee la yidhaahdo alghuluwu fi ddiin diinta oo sidii loo fahmi lahaa xuduuddii ay lahayd inta laga badbadiyo xaddeedii la gudbo la dhaafo wax walibana xaddii uu lahaa haddii la tallaabiyo qaab xumaana oon loogu talagelin ayuu noqdaa ama yeeshaa isu beddelaa haddaba qadiyadaasi oo ah diintii siday ahayd ee xuduuddii shareecadu ay u dhigtay inuu qofku inta uu u fahmo si ka badan oo ka xaka ka duwan ama si khilaafsan kadibna uu dhaqan ku daro dhaqankii uu fuliyeyna dadkii dhan ay ummadda gaar ahaan guud ahaan ama isaga gaar ahaan taabataay arrin dhibaatooyin waaweyn keentay hadiyo goorna keenaysa wey saas darteed arrintaa in laga hadlaayey rabbi baan ugu baraarujiyey kitaabkiisa iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ka sugan rabbi qur-aankiisa waxa uu ku yidhi isagoo ummaddan hadal kitaabkii ka warramaya aayaadka qur-aankuna iyaga ay ku socdaan oo la hadlayaan ummaddanina iyada ay raacsan tahay looga digayo waxay ummadahaasi ku dhaceen inay ku dhacaan yaa ahla alkitaabi laa tagduu fii diinikum gayra alxaq walaa tattabicuu ahwaaءa qowmin qad daluu min qabl waadaluu katiira wadaluu can sawaaءi الsabiil waa dadkii kitaabka hore rabbi u siiyey nabina u soo diray waxayna ku soo degayow tilmaamaha waxaan filayaa innaga lafteennu ummadda nabigana loo soo diray kitaabkana loo soo dejiyey diin rabbi inay raacaanna loogu yeeray isla tilmaamihii waaleena haddaba waxa iyaga looga digay inana digniintu waa nagu socotaa laa takluu fii diinikum diintiinna marka aad fahmaysaan aad ku dhaqmaysaan xadda loogu talagalay ha tallaabinoo ha gudbina sababaha keenana waxaa ka mida walaa tattabicuu ahwaa'a qowmin qad dalluu min qabl hawada dad idinku horreeyoo dhumay dariiqoodiina ha raacina haddaba dadka xadgudubka sameeya ama xuduuddii sharciga fahamka ugu talagalay ka tallaabaay inay baadiyoobeen oo ay lumeen buu aayadda ilaahay rabbi ku sheegay subxaana nabiganana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim wariyey ee cabdillahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu o ardaa inuu yidhi halaka almutanaicuun saddex mar buu ku celiyey halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun qolada magacaa la yidhahda mutanaticiinta ah waa halaagsameen maxaa mutanaticiin la yidhahda oo looga jeedaa waa kii imaamu nawowi laha raximah llahu tacaala sharxi saxiixi muslim markii uu fasirayey mutanaticiin waxaa la yidhaahdaa dadka ku xadgudbaya xaddii fahamka iyo ku dhaqanka diinta inta ay ka badbadiyaan xuduuddii loogu talagalay intay gudbaan tallaabaya dadkaasaa la yidhaahdaa buu yidhi aqwaashooda iyo waxyaabahay ku hadlayaan iyo dhaqanka qaabkay ugu dhaqmayaan diinta xaddeedii ka badbadiya kuwaasaa loo jeedaa buuri haddaba kuwaasi maxay noqdeen xaaladoodu halaku waa halaagsameen way habboon tahay haddaba ummaddani markay xalka raadinayso islaamkuna uu xalka noqonayahay waa muhim inaanay xadgudub fahan kadibna dhaqan u gudbaayey aanu dhicin ummaddan in xadgudubka fahanku uu meelo badan geli karana waxaa sugan xadiidkii imaamu nasaa-i axmed iyo keyrkii ay wariyeen ee ibni cabaas radi allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu yidhi maalin buu nabiga raacay nabigu xaajaduu gudanayey wuxuu yidhi dhagxan aan isaga tirtiro iisoo uruuri maxaan leehay xaajo ma ahayn jamaraadka la tuuranayey xaj baa la joogay jamaraadka la tuuranayey dhagaxa lagu tuurtay dhagxan iisoo uruuri buu igu yidhi buu yidhi dhagxa yaryara kuwa lagu finiinee labada faroo dhexooda la saaro oo yaryar yaan u soo qaaday buu yidhi markuu arkay nabigu intuu qaado saa yidhi buu wuxuu yidhi mithla bimithli haada kan oo kale ha lagu tuurto kan oo kale ha lagu tuurto laakiin muxuu daba dhigay wa iyaakum waalguluwa fi ddiin iska ilaaliya inaad diinta xaggii fahankeeda loogu talagalay gudubtaan oo dhagaxan waaweyn haddaad soo qaadataay guluwu fi ddiin wey fainamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay inay diintoodii xuduuddii looga baahnaa gudbeen ay tallaabeen iyagoo in marar badani ilaahay raalli geliyo diinta si fiican ugu dhaqma ay isleeyihiin oo xiisad iyo xamaasad iyo niyad waraag ay hayso inay xaggii fahanka loogu talagalaa gudbeen arrintaa nabigu uu ka digayo wuxuu joogaa xaj baa la gudanayaa dhagxantii lagu tuuri lahaa way waxa laga hadlayo markaasuu wuxuu yidhi midkaas oo kaleeto qulubigana iska daayo hadda haddaad muslimiinta xajka tagto dhagxan madaxa qofka bini aadamkaa la eg baa gadaashaada laga soo tuuraya markaasu intuu madaxa kaaga dhacay dhiigu kaa qubanaya waa qulubigii nabigu ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam wax walibana xaddiisa loogu talagalay hadduu gudbaayey quluwi buu noqdaa mar hadday sidaas oo kaleeto tahay abwaab badan uu gelayo halaagga ummaddana uu keenayo waa arrinay habboon tahay muslimiintu inay ogaadaan inaan islaamka xalku ku jire mustaqbalka bashariyadan iyo aadamahan inuu badbaadiyo loogu talagalay ma aha islaam fahamkiisa xuduuddii loogu talagalay gudbay maaha waa islaam qaabka loo fahmay qaabka loogu dhaqmayaay uu yahay xaddii islaamka ugu talagalay waxaa kaloo halkaas ka faa'iidaysan kartaan xiisad baa i haysa ama xamaasad baa i haysa ama rabbi inaan raalli geliyo aan jeclahay ama muslim jacayl iyo gaal nacayb baa i haya laguma garta xaqa waxaa laga yaabaa xiisadaa ku haysa haddaadan xuduudda shariicada ku kontaroolin ama aadan u soo celinin inay xaddii loo baahnaa kula gudubto kula tallowdo waxaa labaad oo keenaya arrin kale mawduucan in laga hadlo arrintaa quluwi fi diini muslimiintu marka laga hadlo iyo diinta sida guraacan iyo qaldan inta loo fahmay qaladaad badan ay dhacayaan waxaa waxyaabo keenaya inaan ka hadalno muslimiintana waa xaqiiqo inaan ictiraafna loo baahan yahay inay jirto qaybo badanna ay ku badan tahay dad diintii si qaladoo ka badbadaysa intay u fahmeen dhibaatooyin badan iyagana ku dhacay ummaddana u soo jiiday arrimaha laakiin sababaya in arrintaa aan rajeynaya marar badan in laga hadla inay tahay waxaa weeye haddii aad akriso kutubta laga qoray joornaalada maqaalada kusoo baxaya barnaamijyada doodahe ama jaraa-id lagu soo qoraya ama idaacadaha ama telefishinada ka socda goobaha internetka lagu wada hadla doodaha ku saabsan ee ka socdaay kumayaal bay tirada gaarayaan arrintaa waxa laga qoray ama laga duubay ama laga yidhi kumayaal bay gaarayaan haddii arrin saa looga hadlana wax yaallaa laga hadlayaaye waxaan jirin intaasoo kumayaal ma gaarto haddii aad wararka caalamka dhegaysato marka laga hadlayo idaacad baad furtay joornaal baad soo qaaday kii telefishon baad furtay qayb internet baad tagtay midka aad tagtaba waxaa wararka qaybaha sare ku jira arrimo uu sababtaa si xadgudubka oo xuduudii la gudbay ama muslimiinta qaar kamid a xataa khuluwigii iyo xadgudub fahamkii ku dhacay ay sameeyeen iyo folol ay ku tallaabsadeen iyo hormuudka ah wararka mid kale haddaad eegto ummadaha bush bulshooyinka dadka hogaamiya ee ama la yidhahdo siyaasiyiinta ama madaxda la yidhaahdo ama wasiiro la yidhahdo markay golayo inta isugu yimaadaan ay golayo waa wax soo jeedinayaan shir jaraa'id buu qabtay kulan saxaafadeed buu qabtay idaacad baa waraysi la yeelatay dardaaranaday bixinayaan iyo hadalladooda had iyo goor waxaa aada uga mid ah inuu dadka qaabka wax u fahmay la dagaalamayo inuu arrintaa wax ka qabanayo arrintaa in laga digtanayo in loo baahan yahay haddaba waa mushkilad jirtoo taagan oo wax ka qabad iyo xal helitaan u baahan haddaad dhinac kala eegta dadka xeerarka iyo qawaaniinta jideeyahay waxaad dareemi kartaan xilliba xilligu ka dambeeya inuu sii badanayo dareenka ay qabaan iyo xilka ay isu saarayaan qawaaniin cusub xeerar cusub dastuurro cusub oo arrintaa daweynaya in la helo dunideed meel kastaba hala joogo iyadan arrintaasi aynan muslimiin gaar ku ahayn laakiin had iyo goor dad ka badbadiyey xaggii loo baahnaana gudbay waxay sameeyeen baa saamaynta iyo sababka iskale calaa kulli xaal intaa iyo inta keyrkeedba iyo nusuustii nabiga reebtay calayhi salatu salaam iyo aayaadkiiba waxay nagu bixinayaan inaan isku dayno inaan caddayno wax uun kamida waxyaabaha quliwiga si diinaya qaababka uu dhaco macnihiisu waxa uu yahay iyo sababaha keena qaybo kamida marka intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo muxaadaradayda dhowr qodob oo keliya qodob koowaadi muxuu yahay macnaha guluwi fi diin wax kastaba haddaan xad go-an loo samaynin hadalkii wuxuu iska noqdaa hadalun aan wax mideynayo iyo meeluu ku biyo shubanaya aan lahayn arrinta labaadi qaababka uu u dhaco iyo inta noocee uu yahay astaamaha lagu garan karo ama ka muuqan kara qofka markuu baabka galo ama uu bilaabo oo adiga haddaad isku aragto aada ogaan karto inaad qayb kamida kaga jirto qof ku jira haddaad aragtana aada dareemi karto qofkani guluwiga baabtiisii mid qayb kamida inuu madaxa kula jiro iyo inaan ka hadlo sidoo kale sababaha keenay qaybo kamida iyo sida uu usoo jiri jiray saameeya kadibna waxaan ka hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo mushkiladan inay sii adkaato ma maalin ka dambeeya kasii dartahay maxaa sababaya waxaa jira waxyaabo keenaya mushkiladan maalin maalin ka dambaysa inay kasii daraato oo xal loo waayo waxyaabo kallisay baa jira iyagana iyagana kuwaas inaan wax ka ihahdo inta ilahi iga haleeshiiyo haddaan ihahda macnaha guluwigaan ka hadlaynaayo ereyga halaa yaklu wuu xad gudbay wax waliba xaggii uu joogay markuu koru dhaafo yaa guluwi la yihahdaa hadday sicirada iyo qiimadaha alaabta iyo magaaladu iyo cunto iyo waxyaabaha lamidkihii markuu sicir barar dhaco oo xaggii la yaqiinay uu gudbo waxaa la yidhahdaa khala sicir sicirkii waa kocay waa koray kor buu dallacay iyo waxay wax kastood gada tirahdaa maanta qaali weeye ereyga soomaaliya qaaliga ay yidhahdaan maadaama qoynka luqada soomaaliga una ku jirin waa ereyga carabiga aha ee haaliga ahaa weye waa xad gudbay oo xadaad kari karta maho suuqii sicirkii la yaqiinay iyo xaggii lagu ogaa waa ka kacay saas darteed ba waxaan leenahay guluwigu waa xaddii waxaan uu lahaa ee lagu talagalay oo la gudbaa la yidhahda markii aan idhaana diinta usoo celinana oonaan idhaa guluwi fi diini weeye waa diintii inaad ugu xeel dheeraato ama aada uga badbadiso ama aada u fahanto xadday ugu talagashay waxaan waxaan ahayn waxaan rajeelayaa markii la yidhaahdo arrinkaas la yidhaahdo tusaaleyagu ama badan ku caddaan doontaa qof baa sharcigu wax u diraya haddii la yidhahdo qof gacan ha la gooyo oo xusulka laga gooyo guluwi wey sababtoo intanaa loo diray intani maxaa maxay u gudubtay haddii lagu yidhaahdo gacanta intaa ilaa xusulka dhaq oo ilaa garabkaa dhaqdo guluwi wey waayo xaggii lagu diray loogu talagalay waa gudubta waa tallowday haddaba guluwi fi diin tusaalaha soo marnaa kamid oo haddii lagu yidhahdo dhagax yaroo intaa la eg soo qaad oo dhagax gacanta duuduuban la eg aad soo qaadaayo guluwi wey waayo xaggii loogu talagalay waa gudbisay haddaba arrinka saas oo kaleetu yihi markaan macnaheeda intaa kaga gudbo laba qaab buu dhacaa guluwigaas labada qaabna waa kala khatarsan yihiin inuu masaa'il guud oo asala uu ku dhaco qofkii oo waxaa la yidhahdaa alkuliyaat alictiqaadiya masaa'il aasaas ah oo waxyaabo badan oo dhaqgelin ah ay ka dhalanayaan oo caqiide ahaana qofkii uu ku qaldamo tusaale nin baa wuxuu caqiide ahaan ugu qaldamay qof kastoo dembi galaayay waa gaal dunuubta waxaan naqaanaa wax diinta kaa saara iyo qayb aan diinta kaa saarin baa jira muslimiinta qaar baa waxay ku xadgudbeen qof kasta oo dembi gala khamri buu cabay waa gaal zinaa ka dhacday waa gaal waxbuu xaday waa gaal been buu sheegay waa gaal waxbuu khayaanay waa gaal dad buu isku dirdiray waa gaal waxbuu xantay waa gaal qof kastaoo qalad samayaba waa gaal arrintaasi waxay keentay see dadka ula dhaqmaysaa ninkanaad la dhaqmaysa waa gaal dhiiggiisuna waa xalaal xoolihiisuna waa xalaal la salaami maayo xiriir gurigin ma dhex mari karo wuxuu gowraca lama cuni karo waa qadiyad asaasahoo waxyaabo badan daba yaallaan marka isaga waxay ka taagan tahay masalo asal guudu ku qaldamay oo xadudu ku sameeyey waxaa kaloo ka mid a dhinaca kale in la yidhaahda ninka imaamkiihi maba qaldamo waa macsuub wuxuu yidhahdaba waa xaq maxay noqon haddaba kanuu yidhi waa xaq aayad buu khilaafay waa xaq xadiis buu khilaafay waa xaq wax diinta ka hor imana yidhi waa xaq waxay gaarsiinaysaa hadduu shirkiga kuu jideeyo waa xaq hadduu xaqaaqda islaamka inkira waa xaq maxay maxaad ku qaldantay wuxuu yidhahdo dhan waa xaq waa soo tiri cidaan rabbi iyo rasuulkiisa midna ahayn nin culumuu ahaa nin khayr badan buu ahaa nin awliyuu ahaa waa ka badbadisay waxaa suuragala mararka qaarkood xagga ilaahnimeyn la gaarsiiyo oo waa ogyihiin innaga soomaalida waxaan naqaan sheekh cabdiqaadir jilaani waa awliya la yidhi laguma ekaynin waxaa la gaarsiiyey xad ilaahnimo laguma adkayn ekayn waxaa la yidhi la keliyey ammaantiisa waxaa kamid a ilahay inuu qasbo uu ka awood ro'yi markaasa waxa la yidhi manaaqibta sheekha waxaa kamid a inay islaan u timidaan waxba dhalin oy tiri ilmaan rabaa oo yidhi ukaay laxuxafuudkan kuu fiirinayaa oo intuu fiiriyo uu fiiriyo wixii dhan waxba kuuma qora markaasa waxay tiri guriga ka tegi maayo ilaa adin dhiisin markaas yidhahu laba hala siiyo markaasuu rabbigiini bay kuleeyihiin waxba uma qora saddex baan uga dhigay waxba uma qora afar baan uga dhigay waxba u qora shan baan uga dhigay war waxgaa wadaa lix baan ka dhigay bas naga daaya naga daaya naga siiyo sideed baan ka dhigay toddoba mise sideed ilmood bay qahashay baa layidhi ilahay raalli kamaayna shee cabdiqaadir baa mariyey baa layidhi tasriix alkhaatab ay ku taalla manaaqada shee cabdiqaadir marka la tirinayo macnaha qofkaasi ninkii ma awliyanimuu geeyo mise xaddi ilahnim intuu geeyo sii dhaafiyey qof aadamuu ahaa qof wanaagsan buu ahaa haddaad tiraa nabi maxamed baa ilaahay qasday guluwi wey saas darteed nabigu wuxuu yidhi laa tatruunii kamatrati nasaara ciisa bni maryam war aniga hayga badbadinina si ciise uga badbadiyeen nasaaradii inamaa ana cabdullaahi warasuulu faqulu cabdullahi warasuulu waxaan rabaa inaad dareento wixii haddii laga badbadiyo xumaatada uu yeelan karo carabtuna waxyaala ugu maamaaday shaygu haddii xaddiisa dhaafo in qalab ilaa diddi qaybtii xumay hadduu fiicnaa xumaadku isu bedelaa wixii waxaan ahayn buu noqdaa haddaba arrinta saas oo kaleeti waxaa kamid ah muslimiinta qaybo kamid inay usuul caqaa'id ay ku tagaan yidhaahdeen ah ilaahay jiritaankiisa arrin ka hadlay waa qayb muslimiinta kamid oo culimo oo mashaa'ikh oo ducaada oo kutub leh oo rag hora ilahay markii inuu jiro maxaa lagu garanayaa qofka muslimka qofka aadamahay waxaa waajibka marka horeysa inuu kalimatu tawxiid ku hadlo waxay idhahdeen may waxba ka horeeya si aad u garatay ilaahay jiritaankiisa waa inaad adilo keento adilo yaa u baahan inuu keeno qof shakisan waxay dhahen waxaa waajiba marka horeysa inaad shakido horta ilahay jiritaankiisa ka shakido kadibna inaad garatood adilo u keento kadibna aad ku qanacdo ilahay inuu jiro maanaa qadiyadii markii la yidhi inaad ilaahay garato adiladiina ku garataa waajiba way ka badbaadatay arrinta way istaagi weyde waxaa la yidhi maxaa uga maxaan uga baahnaya daliil ilahi waaba aqaanaa may waxaa kasii horeysa inaad shakido mana xaggii waxay la dhaaftay ilaa ay arrintii isbedeshoy noqotay waxaa asal ah oo waajib kugu marka hore inaad shakido ilahay jiritaankiisa waxaan rabaa inaan iraahdo hadduu qofku qaacido guud xadda soosnaanta uga baxo waxay yeelataa waxyaabo aada u tiro badan oo hadhow xuduudii kale iyo masaa'il tiro badan ay soo hosgelayaan nabigu calayhi isalaatu wasalaam arrintaa qayb hore uga sii tilmaamay wuxuuna sheegay laba arrimood baa astaan u ah ama sabab u ah in asal guud ugu qaldamo maalinkii sidii bukhaari iyo muslim abu saciid alkhudri ka wariyeen radi allahu canhu arda maalinkii xunayn uu qaybinayey haniimadii la helay markuu qaybinayay arkay nin baa u yimid dulkhuwaysira la yidhahdo markaasuu wuxuu yihi icdil yaa maxamedu fawallaahi inii laa araaka tacdil maxamedow cadaalad dadka uu qaybin wax ilahay baa ku dhaartay ee kuuma arkay ima muuqatan ina cadaalad u qaybinayse maalinku leh nabig alay salatu asalaam ilaahay ma waxyigii samadii igu aaminaya idinna wax yaroo adduunya o dhul yaal aad igu aaminayni miya way xaka man yacdilu ila macdil haddaan bala kugu dhacday haddaan anigu cadaalad samayn yaa cadaalad samaynaya ninka waa iska dhaqaaqay nabigu muxuu yihi marka alayh salatu asalaam ina min di'i haada kan waxaa ka dambeeyo dabadu ku hayaa buu ka soo fircami doona qawman yaqra'uuna alqur'aan dad qur-aanka aqrinaya laa yujaawizu xanaajirahum laakiin halkoodan dhuuntaa dhaafi maayo hoos ugu degi maayo qur-aanka yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawtaani muslimiintana way layn doonaan gaaladana way deyn doonaan markay ku qabtaan haddaad tidhahda gaal baan ahayna way ku sii deyn haddaad tidhahda muslim baan ahayna way ku dili maxay samaynayaan qur-aankii bay akrinayaan haddii aad eegto yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihim wa siyaamahu maca siyaamihim wa qira'atahu maca qira'atihim saad qur'aan u aqrinaysiiya qur'aanka ma kaala eegto adaa isyaraysan salaadooda iyo taadaa markaad eegto taadaad liidi soonkooda iyo kaagaa markaad eegto kaagaad liidi laakiin markii muslim baan ahay aad tirahdana way ku dili markaad tirahda gaal baan ahayna way ku dayn marka laba arrimood buu tilmaamay alai slam asaaska mid wuxuu yihi naska way akriyaane ma fahmaan qur-aanka way akrinayaan laakiin halkan dhuunta uma dhaafo hoos iguma dego macaanidiisa ma fahmaan si runa uma fahmaan qur-aanka marka caawo dhan qur-aan buu akrinaya xafidsan yahay laakiin ma fahamsana qur-aankani wuxuu ka doonayo u akriyayo yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum marka asaas waxaa u ah inayna dadkani qur-aanka fahmayn nabiguna alay slam wuu sheegay inuu jiro qof naskii aayaddii iyo xadiidkii yaqaano akrinaya laakiin aan fahamsanaya wuxuu sheegayo markuu lahaa nabara allahu imra'an samica maqaalati fawacaaha wa addaaha kamaa samicaha allah wejigiisa nuuriyo qof aniga weedhaydiya maqa hadalkayga maqlay oo xafiday sida uu u maqlayna dadku u gaarsiiyey muxuu ku daray faruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih waxaa badan buu nin fiqigii xambaarsan laakiin aan isagii fahmayn aayadkii axaadiistii laga qaadan lahaa waa xambaarsan yaho waa garanayaa laakiin wixii laga fahmaye iyo xukunkay tusayda isagii ma fahmayso sidaasoo kale ku dhacday ibnu cumar radi allahu canhu waa ku lahaa nimanka khawaarijta waxay aayeen aayadihii gaalada abujahl iyo ka hadlayay markaasay asxaabadii nabiga dusha ka saareen maxaa dhacay ma fahamsana aayadahani waxay ka hadlayaan walidaalika khawaarijta hal qofoo saxaabi a kuma jirin maxay sameeyeen marka muslimiintii bay gaaleeyeen gaaladii waxay yidhahdeen ahlu dimma weeyo ahdi iyo amaan bay ku nool yihiin oo lama taaban karo qofkii aan iyaga ahayne muslim iyagu say rabaan u noqon waayena murtad wey dhulkii muslimiinta muxuu noqday daaru kufri buu noqday xoolahooda waa bannaan yihiin dadkooda waa la layn karaa waa la dhici karaa kana la samayn karaa kana la samayn karaa dunidii muslimiinta dadkoodii dhigii xalaal buu noqday maxaa daba yaalla de dadkan jamaacada masaajidka aadaamaya muslimiin dambaho lalama tukan karo maxaa daba yaalla jumcada lama tukan karo maxaa daba yaalla waxay gawraceen lama cuni karo maxaa ku kalifay asal caqiidi uu ku lumay qofkani oo xaddii loo baahnaa dembigu qofka ilahay waa kaga fogaadaa macaasidu samaynayo laakiin haddaad ka badbadiso waxaan gaalnimo ahayn waa gaalnimo aad tidhaahdo halkaasay ku dhex heshiinaysaa waxay noqdeen goonid ay u go-aan waayahan damar hadda soomaliya waa kusii filayaanba arrinta labaad ee xadiidka anagu aan ka fahmayna waxaa weeye in markii iyagu ay say yidhaahdaan iyagoon fahamsanayn xaqii inay dadkii gaaleeyaan oo yidhahda kan gaal weye kan gaal weye kan gaal weye maxaa daba yaala dhigiisa xalaal wey abu qilaawa raximah allahu tacala waa kilaha taabicigaha ma dhicin buu yihi taariikhda qof bidco keenay haddayse dhacdo qof bidco la yimid oo kasta waxaan tijaabinay dhiigga dadka waa banaysaa siisaa ninkii ku raaci waaya shaashad yar buu samaystaa iyo muraayad yar qofkii soo raaci waaya soo geli waaya dhiiggiisa waa banaysaa waa la dilaa taariikho dheer dheer baana muslimiinta soo dhex maray ilaa haddana socdo ibnu taymiya raxmatullahi aleyh mar wakiil ahaa waxaa lagu yaqaana ahlulbidaca jidka ay dariiqooda inuu yahay inay laba arrimo isu geeyaan jahl iyo dulmi bay isu geeyaan marka bidca kitaabka iyo sunnadii khilaafsan bay keenaan oo jahli baa ku kalifta diintay wax ku saleeyaan iyo haddana dhiiggii dadka banaystaan ama xantiisay banaystaan ama xiritaankiisay banaystaan ama dilkiisay banaystaan arrintaasi maanta muslimiinta inay dhex taagan tahay waxaad ogtiin wey dhibaatooyinkii jazaa'ir ka jiray nin baa la weydiiye oo la yidhi dumarkii carruurta lalaynaya ka warran markaasuu wuxuu yihi askarta dawladda haweenkooda iyo carruurtooda waa la gowrgowrici karaa waxaa la yidhi gaalada carruurtooda iyo haweenkoodana wuxuu yidhi may lama layn karo waana qisadii yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawtaani dii wey hadda qof dumara iyo carruurta wadata xataa hadday gaal tahay in la dila lama ogola haddayna dagaal soo gelin hadday muslimo tahay oo saaka tukatay maxay dhii jeera xalaaleeyey maanaa dabeecadda quluwiga sidaas arrintaasi imaamu shaatibi raxmat ullaahi calayhi waa kuu ku tilmaamay waxyaabaha firaqu ku aasaasmaan inay sababkaa tahay qadiyad guud oo caqiidada iyo aasaas ah oo masaa'il badan oo dhaqanka muslimiinta ah taabanaysa qofka intuu ka badbadiyo inuu xaqii dhinac ka maro oo wuxuu leeyahay arrintaasi hadday dhacdo waa arrinta aasaaska firaqa ah arrintaas kaga hadlay kitaabkiisa alictisaam maxay firqadii ku aasaasanta markuu ka hadlayay qaybtaasi waa qaybta guud ee qaacido guud qofka inuu ka badbadiya qayb ka sahlan baa jirta oo mas'alo iyo laba iyo dhowr mas'alo oo ka masala masalo ah qofkii inuu ka badbadiyo isagoo khayr doona waxaa nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam gurigiisa saddex nin nabiga cibaadadiisay warayseen markaasuu cibaadadii markii loo sheegay fakaanahum taqaaluha way la yaraatay in nabigu soom badan iyo salaad badan iyo ma tukada yidhahdeen cibaado badan ma sameeyo haye war maxaa inaga tala ah miduu wuxuu yihi amaa ana fa asuumu dahra weligay waan soomaya afuri maayo midna wuxuu yihi waan istaagaya habeenka o dhan waa tukanaya oo seexan maayo midna wuxuu yihi weligay naagba guursan maayo saddexdaba maxay ka tahay ilaahay darti ilahay raalligeliya ka tahay nabigu waa yar cibaado yaryahayo isaga dembigii hore iyo kii dambaba aakhirada usii dhaafae idinku intan cibaadaha idinkuma fille hada sameeya nabigaa loo sheegay alai sla hadalkoodii muxuu sameeyey waa u yeeray miidinkaa sidaa yihi haa wuxuu yihi dhegaysta ilaah baan ku dhaartee ana anii akshaakum lilaahi anaa ilaah idinku cabsi badan waana seexanayaa waana tukanayaa waana soomayaa waana afurayaa haweenkana waa guursanayaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii dariiqayga aan qaaday ninkii nacee ka leexdee la yaraa la xumaado ee wax ka fiifiican raadinaya aniga jidkaygii mahayoga mid maaha dhacdo waxay ahayd astaamihii huluwiga ka muuqatay laakiin nabig ala slam waa dawey dhacdo kalaa dhacday caaisha radi allahu canha waxay werisay nabigaa yimid bay tiri iyadoo gabar ila joogto markuu yimid buu yihi waa subo markaase waxaa idhi bay tiri waa heblo salaadeeday ka sheekanaysaa salaad tira badan oo ay tukato markaasuu nabigu muxuu ala slam mah jooji bui jooji calaykum bima tutiiquun war waxaad samaysaan waxaad awoodaan fawallaahi laa yamalu llaahu xataa tamalu ilaahay ajri inuu idinka siiyo oo idiin wado marna idinka joojin maayo ka daali maayo ilaa idinku adaashaan saas darteed wax badaanoo ilaahay agtiisa ajirkii qoritaankiisa laga daala marna samayn maysaan nabiguna wuxuu camaasha u jeclaan jiray wuxuu qofku joogto u sameeya haba yaraade habeenna wuxuu soo maray nacsa masaajidka markaasuu xarig ku xidhaan arkay markaasuu xariggan muxuu yahay xarig zaynaba iska lahoo say u tukanaysa markay daashay ku yar nasataa markaasuu yihi fura tukada intaad awoodaan haddaad daashaanna seexda woy qofkin waxaa laga yaaba intay hurdahayso inuu ilaahay bari isle hosiis habaareen maxay tahay nafta waxa ka awood baan la saarayo saxaabadu waa kay dhagaxa kusoo tuurtuureen habeenkii usoo bixi waayey salaadii ramadaanka la tukanayay subaxii waa ku ku yidhi waxaad samaynaysoo dhan igama qarsoonayn laakiin waxaad wadwadaan waxaan ka baqa in laidinku waajibiyo tartiib ha ka badbadinina nabiga alai slat slaam maalin maalmaha kamid ah waxaa lagu yiri si xadiiska ibn cabaas iyo bukhaari wariyey nin wuxuu soo maray meel qoraxa taagan oo shib ah aamusan abu israail la yidhahdo markaasu ninkan muxuu ahaa markaasa waxaa wuxuu nader ku galay inaanu hoos harsanin oo aanu fariisanin oo aanu hadlin oo uu soomo haddaba soomku waa shay cibaada laakiin qorax baan istaagi hadli maayo fariisan maayo ma aha wax ilaahay loogu dhawaada lagu caabuda maaha laakiin qofkani wuxuu isleeyahay nafta jebi oo ka adkow nabigu calayhi salatu salaam wuxuu yidhi muruuhu falyatakalam walyastadil waliyaqcud waliyusawma amaa soonka ha dhammaystiro laakiin hooskana ha harsado hana fariistaana hadle u sheega soo amarku siiya wey saayaan dhaha waxaa leeyihi nabigu alay sl rasuulka ilaahay hooyada iyo waa waayeen waxayna nadar ku gashay madiine ilaa maka xagkeeda u lugayso waana waa ilma lugaan karta gaadiid ma saara gaadiid saar yihi ibn allah ilahi waa ka deeqtoon yahay qofka naftiisa tacdiilku cadaabayo laakiin isaga maxay ka hayd nafti intaad dhibto ilaahay dartii u dhibto intaa ajirka raadi marka dhacdooyinkaas oo tiro badan oo masaa'ilka juzigihi iyo kuwo kaleba xilligii nabiga ay dhaceen calayhi salaatu wasalaam nabiguna sidaas u daweyn jiray ugala dagaalami jiray saxaabadiisa inay wixii ka badbadiyaan waadna dareemi kartaa dadkaasoo dhani khayr badan sameeyo ajir badan kasbo ilaahay usii dhawey unbaa waxaa ka keenay laakiin xaqiiqadeedu waxay noqotay guluw diintii waa xaddi loo baahnaa lagu xadgudboo la dhaafay laakiin waxaa muhim inaad ogaatay masaa'ilka yaryarkii hadday bataan asal weyn bay isu gediye marka dambe asal weyn bay isu gediye hal mas'alo iyo laba masalo iyo saddex masalo hadday masaa'ilkii yareeraa tira bataan oo tan ku samaysa tan ku samaysa tan ku samaysa tan ku samaysa marka dambe asaas weyn inay isla noqdaan baa laga yaabaa intaasi hadday hor hordhaca qaybtii hore noqotay oo noocyada uu noqdo waxaan usoo degayaa qaybtii iigu muhiimsan oo ah astaamaha aad isku garan karto qof kastow markaad isku aragtay inaad quluwi ku jirto waxaana ka soo qaadanayaa saddex astaamood mid walibana laba qaybood tahay kow marka u horeysa qofka waxay ka gashaa qaabka nusuusta kitaabka iyo sunnada ee sugan uu u fasirayo see loo fahmayaa aayaddan iyo sidee loo fahmayaa xadiidkan see loo fasirayaay nooc quluwi ah dadka gala quluwigaana laba qaab buu u galaa oo xadda ay gaga baxaan dadka qaybta koowaadi waa inuu tafsiirada inta uu eego tafsiirba tafsiirkuu nafta uga dhib badan yahay uu qaato qof baa wuxuu doonaya ilaah inuu ku raaligeliyo tafsiirba tafaasiirta la yidhi isagoon daliil baa raajaxay ahayn ka ugu adag inuu qaato oo xataa qaabka guud ee islaamka ka hor imanayo nabigana alay sl slam wuxuu yihi xadiiskii abu daawud wariye anas laa tushadiduu calaa anfusikum fayushadid allahu calaykum war naftiina ha ku adkaynina diinta oo markaa rabbi idinku adkaeyo fa ina qowm shadaduu fashadada allahu calayhim dad baa diinta isku adkeeyey iyagana ilaahay baa ku adkeeyey fatilka baqaayaahum fi sawaamici wakaa baaqigoodii meelaha kaniisadaha duurka cidlada ka dhisan bay dhex farfadhiyaan buu warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illah aayaddaas waa nabig alay salaam suufiyey iyagu bidcay oo la yimaadeen ay keensadeen annagu aanan ku waajibinin bay ahayd noloshiiba cadaab iyo ciriiri ku noqotay markaase waxay ilaahay dartii bay duurka cidlada u galeen way isku sii adkeeyeen diintii adagun bay kaga sii qaadeen dadka waxaa ka mid ah haddaba qof baa wuxuu ku leeyahay naftani ina annafsa la ammaaratun bisuu naftani had iyo goor xumaato bay amartaa jannadana waxaa la yidhi xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat shahawaad baa naarta ku hareeraysan jannadana wax naftu diidaysa ku hareeraysan marka asaas waxaa u ah naftan in la qabsadiyo oo waxaynan rabin lagu qasbo si awaamirta ilahay u hoggaansato halkaa arrinta qaacid ahaan guud waa sax laakiin see loo dabaqayaa wuxuu sheegay nin la yidhahda cabdilwahaab ashacraani kitaab tabaqaat alawliya uu ka qoray ninba wuxuu ku daray awliyada ilaahay markaasuu wuxuu yihi ereygan soo socda dhegeysi ninkii carabiga yaqaano wuxuu yihi qaasaytu alahwaala fi jidaayati wamaa taraktu hawlan ilaa rakibtu naftayda waan ku adkeeyey markaan waa awliyanimada dariiqeeda iyo suufinimada soo bilaabay dhib ay dhibsato naftaydu ma jiraan ilaa waan ku qasbi jiray bu wa kaana libaasii jubbatu suufin bahal kooroo suuf ah yaa dhari ahaan jira oo dhogorta xoolaha ka samaysan wa calaa ra'sii khurayqatun mara yarna madaxa iigu duubnaan jirtay iskama furo iskama bedelo naftuu qabsiginaya xaragada jecel wa kuntu amshii xaafiyan fi shawki wa gayri meelo qobaxle iyo meelaha qooxalayn baanoo kabala baan socon jiray buui si aan nafta u qabsadiyo wa kaana quutii quuskayga wuxuu ahaa buu yihi waxaan cuni jiray qumaamaati albaqli khudaarta meesha qashin qubka maartay wax ka guran jiray bu si aan nafti len ma rabto nafta aadamuhu kaalay qashin qofku wax ka soo guroo cun soo gora si aan ugu qasba naftayda oon u qabjabiyo meesha qashin qubka raashinka uga soo guri jiray bu saasaan weligay ahaa buu yidhi ilaa ilaahay uu darajadan awliyanimadii gaarsiiyo marka ummado dhan baa waxay u haystaan ilaahay in lagu raaligeliyo qaabka noocaas oo kaleeta inuu wareego kabala-aan socdo inuusan dharka iska bedelin oo hal mara uu ku qallansanaado inuu meelaha qashin qubkaa raashin ka gurto taasi waa quluwi wey waxaa kaloo kamid a in nafkii baan dabaqayaa tafsiir aan xataa qawaacidda islaamka guud la soco inaad ku fasirto waxaa nabiga ka sugan alayh salatu salaam nimanka yahuudiya nasaara la yidhaha laa tabda'uuhum bisalaami salaantaa ku bilaabina haddaad waddada kula kulantaanna fadaruuhu ilaa adyaqi waddada ciriiriga ku ciriiriya hada galbeedkan aan joogna kubaa gaari wata wadduu soo marayaa isagoo waddadii marayuu qof goynaya arkaya gaarigu soo cadaadinaya marka gaarigu ku soo cayrinaya ilaa ruuxii u caraama ku dhici gaari war waa sidee fadaruuhu ilaa adyaqihi buu kuleeyay sidka ku ciriiriyaa la yidhi qofka waddada maraya gaariga dhinaca ugu qabanaya ilaa qofkii uu naxo fadaruuhum ilaa adyaqihi madhicdu ma aha qawaacidda islaamka waxa uga jeedo taas ma aha marka wuxuu leeyahay fadaruuhum ilaa adyaqii waxaa weeye inaad qofkii khatar geliso khatar geli laguma dhihin qofka dil laguma dhihin waxaad guribgisaan lama ogola marka qaabkaasi waa qaab koowaad oo ah qofka inuu diintii tafsiirkeeda uu yidhaahdo kan ugu adag baan qaadan laba aayad buu soo maray laba qowl ku jiraan wuxuu ku kala saaraa kuu qaadanaya kuusan qaadanaynin inay kala adag yihiin ka adag buu qaataa midba midku ka adag yahaan qaadan waayo sidanaa ixtiyaad ku jiraa sidanaa salaamadii nabadgelyada ku jirtaa sidanaa la hubaa inaan dhib kaa soo gaaraynin dembi labadan qowlkan haddaad qaadato waxaa laga yaaba wax kuu soo dhunto waxbuu shaydaan kuu qurxinayaa halkaasuu qalab ka dhahaya kala tuurayaa qaybta labaadina waxaan sharciga looba dirsanin oon ilaahayba dusha ku saarin yuu isku dayayaa inuu baadho macnihiisa raadiyo kan muxuu ahaa kan muxuu ahaa kan muxuu ahaa shaatigii wakiil ahaa naftu waxay jeceshahay waxaan loo dirsanin inay raaraadiso firaqa muslimiinta ay yeesheenna asalkoodii halkaasi kasoo wada bilowdeen tanna qaybo badan baa ka mid a laba qaribood baan kasoo qaada iyagana tusaale ahaan laba qo kooxood baa ka mid a qayb kamidihii wuxuu ku leeyahay erey kastaoo carabi ah oo aayad iyo xadiisa waa inaan erey soomaaliya oo tafsiir u helaa oo nooc quluwiga ka mid a luqada soomaaliya waa luqad miskiin oo gaaban wey luqada carabigana luqad ballaaran oo diiq aada hodan u ah wey haddaba wuxuu rabaa aayad kasta inuu tafsiir u helo maxay keentay inay arrintii isu bedesho taxriif waxay soo gashay baabu sifaat erey kasta soomaali baan u raadin buu yidhi wuxuu yidhi innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan innahum yakiiduuna way dhagrayaan dhagar bay wadaan kaydan dhagar haye waa akiidu muxuu dhihi qaar baa wuxuu ku fasirayaa waan dhagrayaa kaydan dhagar ereygaana bixaddi daati aflagaado wey rabbi la aflagaadeynay sabab ereyga kayd la yidhaahdo iyo makri iyo ereyda lamidkii luqada carabiga laba macnuu ku leeyahy marna ammaan buu noqdaa marna cay buu noqdaa laakiin soomaaliya dhagar ah oo marna ammaan noqoto marna cay noqoto intaan aqaano intaan weydiiye ma arag haddaba dhagar soomaaliya ammaan ma gasho meel lakama gasho laakiin carabiga kayd ereyga la yidhaahdo laba macnuu leeyahy haddaad kii dhagarta ahaa ee xumaayay dhagartii ku fasirtay qaybtii kale waa akiidu kaydana ammaanta tilmaamaysay ee dhagar haddaad ku fasirto ilaahay waa cayday waayo ereyga dhagar la yihahda soomaaliya cay mooyeen ammaan ma laha waa akiidu kaydan baa lamida ereyada saasoo kaleetoo tiro badan yaa luqadii carabiga ka mid a oo luqada soomaaligu aanay gaarin wuxuu leeyahay aniga waxaad sharxi kartaa ereyga macnihiisa erey aad erey la beegata ma hayside macnihiisi baa dadka u sharxi karta ka dhaalcin kartaa diintana macnahay ka hadlayso asoomaali aayadda lagu aqrin maayo xadiisna lagu aqrin maayo aayadda qur-aanka lafdiga soomaali isu bedeli maayo macnaheeda inuu soomaaligu luqadiisa ku fahmo hadday tahay waa ku suuragal may aniga erey kasta waa inaan soomaali u helaa may aniga erey kasta markaasuu marka qaarkood wuxuu lasii gaaray halkaa intuu ka gudbo dadkani waa in si kastaba qur-aanka loogu sahlaa luqadoodii markaasuu qur-aanka wax soomaaliya kuusoo qori alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin af soomaaliya bu quraan kusoo qori si higaadu bar laakiin maxay soo gaadhay waladaalliin baadka xagee ka keenaya soomali kuma jirin waladaalliin da buu qori dee waladaalliin ma aha aayadda qur-aanka saas maaha غayri lmaqduubi muxuu qoyinka qori qoyinka muxuu qori soomaali kuma jir carabi soomaali kuma jirin ihdina siraata maxaa qori wa min shari nafaasaati saa soomaali kuma jirte maxaa qori daal daalika alkitaabu muxuu qori waxay keenaysaa markuu yihi dadkii waa inaan u sahlo intuu luqadii carabiga bari lahaa soomaali baan ugu qori xarafaan carabiba ahayn inuu aayadihii qur-aanka yeelisaan ugu qoro carruurtii maxay ku xafideen waladaalliin bay xafideen waladaalliin qur-aan maaha waladaalliin qur-aan maaha ihdina siraada almustaqiim qur-aan maaha gayri lmaqduubi qur-aan maaha maxaa sababay ninkana waxay kaga xdhegan tahay keliya bas in dadkan soomaaliya wax lagu fahansiiyo ama luuqadiisa lagu fahansiiyo waxaa kaloo kamida xilligan aan taagannahay oo kaleeto markay dhibaatooyinkii bateen akhba axaadiisu lfitan baa la akriyaa hadda maanta o dhan wuxuu akhriyaya axaadiista fitanka iyo ashraatu saaca ka sheekaysa iyo markaasu wuxuu isku dayey inuu ku dabaqo dad iyo goobo iyo dhacdooyin inuu ku dabaqo isku dayey marka wuxuu dhi tan kaasaa looga jeedaa tan kaasaa looga jeedaa tan kaasaa looga jeedaa wax ka jira lama arko arrintaasina arrin nooc guluga ka mida way haddaad akridaan abulfayd alghumaari kitaabkiisa mutaabaqat alikhtiraacaat alcilmiya casriya lima akhbara bihi sayid ulberi haddaad aragtana nooc saasoo tiro badanoo maalaa yacni aad ku arkaysaan soomaalidana waa ku badan tahay dhacdo dhacday baa lagu fasiri xataa yanziluu maraja di taluul baa layidhi bimarajin meel dooxa ah di taluulin bacad meel taagtaagan le buu ciideedu kala sartarayd bimarajin di taluulin halkaa macnaheedu wey maraja meesha dooxadaa la yihahda di taluulin taluulka waxaa la yihahdaa dhulka bacaadka markuu isu tag tago adaaniga iniloo kaltaa laga yaaba burburcood baan idhahnaa ciidda iyo kala tartaraysaa taluulka la yihahdaa may meel magaceed weeyo ciidanka ciraaq meesha lagu weerare wey dhacdadaasaan la beegsanaya khata waxaa qofka kaga dhegan tahay axaadiisul fitankii inuu ama koox ama goob ama qof shaksiya uu ku dabaqo aad bay u badan tahay xilligan arrinta ina ka digto laga digtoonaada wey waa nooc quruwiga kamida markaad tidhahda war waa sidaa wakti waxaad ka badbadisayna kooxaad arkaysaa markaasu wuxuu ku leeyahy xudayfada dadku wax khayrkay weydiin jireen ma salkaan weydiin jiray sooma dhihin laakiin dadka waxaa ka hoos baxaysa xudayfata milyamaan boqolkiiba intee uga dhigmaa saxaabada saxaabada nabiga alai salatu salaam boqolkiiba intee uga dhigmaa ma hadda intee in la eg bay gaarisa ma boqolkiiba hal muu dhigmaa may markay intii kale saxaabadiihi khayrka weydiin jireen qof iska muyuul iyo dhinac isaga badasho leh inaad tidhahdo anu kii baan dabaqaya mid kale xudayfa xadiis fitan wax kale ma warinin miya inta xudayfa xadiisu fitan uu wariyey iyo axaadiista kale uu wariyey kee badan war uma hayo weli abu xudayf xudayfa waa weydiin jiray makhaafata an yudrikani laakin xudayfa wuu ka tegey intaas in igu dhacaan ka baqi jiray kan laakiin wuxuu u akrinayay intaasi ma aha ama igu dhacaa ma aha sead meel ula heshaad ugu dabaqdaa waad arkaysaa waxaa loo leeyay mahdigii soo galay kaasuu ahaa jujo maajujkii la sheegay kaasuu ahaa dagaalka hebel neebuu ka sheekeeyey kii meeshaa ka dhacaybu aha intoo dhan wax ka jir lama arko keliya ninkan waxay kaga dhegan tahay xadiidkan inuu goob ku dabaqo ama qof ku dabaqo ama koox ku dabaqo ninkii mahdinimo sheeganaya isagaa isku dabaqi qolaa waxay yidhaahdeen axaadiista mahdiga ka sheekaynaysa nin baa riyo lagu arkay oo kanaa la yeelay oo kanaa la yeelayo ha hebel buu ahaa jahaymaan buu ahaa bay yidhahdeen ninkii xaramka geli jiray dib waxaa ka caddaatay inaan waxba ka jirin qolaa waxay idhahdeen axmed abulfayd alkhumaari marka la leeyahay sasaalixuuna ruuma sulxan aaminan ilaa ad ku duushaan cadow min waraa'ihim riwaayadka qaarkoodna min waraa'ikum abu daawud ku taallahay waxa uu leeyahay cadowgaa la sheegay ruushka wey oo muslimiinti iyo nimanka reer galbeedkiihi ruush bay ku wada duuli doonaan dagaal ba-an baa ka dhici doona halkaa sifaalihiisana way muuqataa haddoo colaadii baa muuqato dagaal lugreer macaa laga yaabaa waxba socon waay noqon weydi kanay noqon noqon weydi marka qadiyadda guluwiga waxaa kamida inaad fitankan daraasayn goobo aan ku dabaqo iyo qof aan ku dabaqay aan la raadsani astaamaha guluwiga qayb kamida wey taasi waa qaybta koowaad iyo astaanta koowaad oo la xiriirta tafsiirka nusuusta see loo fasiraya inaan waxaan lagu dirsanay aad ku mashquuliso oo waktiga isaga dhumiso iyo inaad tafsiirka ugu ad adag baan qaadan tiraahdo waa qaybta guluwiga istaamihiisa wey inaad ka xaddihiisan tahay ama aad ka badbadinayso xad dariiqi saxda aad ka bayrtay aad ka leexatay arrinaa ku garanaysa wey arrin labaadina arrinta labaad ee lagu garta astaanta labaadi waxay la xiriirtaa axkaamta sharciga ee la qaadanayo lafteeda iyo qaabka loo qaadanayo iyadana laba qaybood baan kasoo qaadaynaa astaamaha lagu garanayo kow inuu naftiisa ku qasbo ku waajibiyo dadkana ku waajibiyo waxaan ilahay waajibin waxani waxaa laga yaabaa sharcigu wuxuu ogol yahay wey waa shay bannaan waa shay sunna waa shay sharcigu ogol yahay laakiin sharcigu waajib kama dhigin naftiisi iyo dadkii kaleba wuu ku waajibin qasab buu kaga dhigay sidii xadiidka abu israa'iil uu sameeyey ilaahay bannaan istaag ma dhihin kumana waajibin aamusnawna kuma waajibin qoraxda isu dhigna kuma waajibin markaas intii isku waajibiyey nabigu alay slm waa kii ka reebayde muruuhu bal yatakalam waxaa soo maray xadiidkii saddexdii nabiga alay slam anu weligay waan soomayaa weligay saa habeen kasta salaad baa u taagnaanaya may iska ilaaliyo imaamu shaatibi raxmat llahu tacala waa ki yidhi nafta oo mashaqo la saaraay ajir see laga helaya taan ajir laga helay markuu ka hadlayay iyo tee sharcigu ogolyaha taan ogolayn wuxuu yidhi camalkan haddii ay dhibka ka dhalanaya uu yahay mid markaad sii wadaba kuu qasbaya inaad ka istaagto oo dhexda kaa kala go-o mashaqadaa sharcigu suu amray ilaahay lagu caabudo ma aha laakiin camal kasta oo la samaynaya waxoogay dhib oo dareemaysa naftaad dhisanaysa waaleeda dadka noocaasa waa tira badan yihiin aad bay tira badan yihiin astaamahooda waxaa ka mid a wuxuu ku leeyahay zuhdi baa la rabaa adduunyaa dadkii lumisay adduunyaa loo go-ay saas darteed waa in ilaahay loo go-aa oo zuhdi la sameeyaa markaasuu shaqada ka fadhiisan waxbarashaduu ka tegi dadkiibuu dulsaar ku noqon marka dadku dulsaaraya in la biiluu rabaa waxaa kamid a wadaadkii xerowga soomaalida ay dhihi jireen intuu suuqa haddee shaqo taalla shaqaysan maayo inuu shaqaysto waxna barto diyaaru maaha halkaasu iska fadhiisan oo anigu xer iyo cilmi baan u gu-i buu leeyahay suuqana ka shaqaysan maayo haddaba nafaqo iyo biil buu u baahan yahay waxay noqon inuu tuugsado haddaba quluwgii halkan uu sameeyey qaabkii qaladka u fahmay gadaal bay kaga soo noqotay waa tuugsanaya ilan qofka aadamahu cuntalaan ma joogi karo ilaa la yidhi xerow iyo xaras jar midna tacalluqlaan ma joogaan meel uu ka lalmaduu rabaa waxaa ka mid a qof naftiisa gaajaynaya gaajo xadka baxa ilaa xubnaha caafimaadkiisa ay waxyeesho wuxuu ku leeyahay naftani haddaad dharjiso dhib bay keeni nabigaa wuxuu yidhi maa malaa aadamiyun maa malaa aadamiyun wicaaan shara min batni aadamuhu ma buuxiyo wax shar calooshiisa sharka ka shar badanoos buuxiyo ma jiro bixaasi bni aadama akalaatun riwaayad qaarkoodna luqaymaatun yuqibna sulba wax yaroo intuu cuno dhabarkiisa istaajiya yaa ku filan fain kaana laa maxaala haddaad raashinka cunayso lama huraan tahay si fiican u cunayso fa hulutun liطacaamih wa hulutun lisharaabih wa hulutun linafasih saddex meelood meel cunto ka dhig meel caabitaan ka dhig meel ah ka neefsato hawada aad ka qaadatid dhaaf manaa ma doonayo arrinta cuntada iyo dhibka ilahay aan ka hadlo laakiin nin baa xadiidka intuu qaato wuxuu ku leeyahay luqaymaadka waxaan samaynaya anigu intaasoo maalmada cuni maayo nabiguna taasoo kale waa kii kala dagaalamay saxaabadu wisaal buu sameeyey oo isku bixi habeen iyo maalin iyo laba ah isagoon la afurin lana suxurinin ramadaan saxaabadii sameeyay dheheen markaasuu uhi may wuu ka reebay waxay dheheen adiga waad samaysaay markaasu wuxuu yihi innii lastu ka hayatikum anigu idinkii lamid mihi anigu waxaan baryaa yutcimunii rabbii wayasqini rabbigay waa cuntiya cabitaani siiye anoo kale ma tiidin may wuu diiday markay qaar ku adadeygeen wuxuu yidhi haddii aad isku bixinayso ilaa suxuurtiina kula dhaafin afur iyo suxuur la-aan inaad isku soonto isku bixiso adoo heli kara lama ogola marka arrinta saasoo kaleeta nafta dhibkaa in la gaarsiiyo nin baa soomay iyadoo safar la yahay waa kii suuxaya taagnida ka dhacay muxuu yihi nabigu alayh sala salaam laysa min albiri siyaamu fi safar safarka sidan loogu dhimanayo in lagu soomaayo samafalka rabbi loogu dhawaada maaha kani haddaba ilaa uu howlgab noqdo hawlihiisi uu ka soo bixi waayo iyo wuxuu leeyahay naftaan gaajada ku adkaynayaayo shahwadeedii iyo damaceedaan jebinayaa waan qab jebinayaa saasoo kale qulugu bay la geli meelaan ficnayn bay kala dhici qaar ka mid a dadka wuxuu leeyahay dacwada islaamka waa in la fidiyaa waa in dacwada dadka la gaarsiiyaa waa in dariiqa siday joogaan loogu tagaa sax wuxuu leeyahay adduunyadan iyo reer iyo carruur baa ku mashquulinaya waa in laysaga dhexbaxa ilmihii carruurta iyo haweentii intuu dayaco iyo maanta o dhan dariiqdiya wareegiyo dacwan walaa ku jiri waajib fardu caynkii baa dayacan muxuu yihi nabigu kafaa bilmari isman qofka dembi waxaa ugu filan an yudayaca man yaquut dad reerkii uu biiriyo mas-uulka kaha inuu dayaco taasaaba dembi ugu filan laakiin dacwadii ha loo baxa la yidhi ee sharciga islaahay amray ee dee ajirka laga helayo uu ka badbadiyey markaasu wuxuu leeyahay waa inaan afartan beri baxaa reerkii qadi iyo qurec ma haystaan ilmihii meel cabsi ah jooga waxaa badi dhacaysa oo carruurtii wax u qaxqabsa ay leeyihiin oo basiya wuxuu ku leeyahy may afartan beri inaan baxa waya ama afar bilood khuruuj baan aadayaa bax dadka dacwada gaarsii tuulooyinka ugu tag laakiin markaad ka badbadiso oo waajibaadkii faruudul acyaanka ee lagugu lahaa aada dayacdo waa quluwi waa sii xirxiran yahay waa sii socdaa waa xaggee u socotaa waxaan hawl adduunyo weeye dacwaan u socdaa dacwada maxaa rabtaa rabbina raalli gelin rabbi fardu caynka uu ku saarayna ma dayici fardu kifaayana waa aadi soo maha waxaa ka dhacdhacsan waxaan oo dhan baynayna macno lahayn waajibaadka furuudul acyaanka ka tegitaankoodana aanay dhibba lahayn maxaa ugu muhiimsan inaad wareegto meelaha soo marmarto taasi waxyaaba nooca quluwiga kamida wey waxaa kaloo kamida qayb kamida ku arkaysaa kabaha in lagu tukada waa waajib bukuliy dadkiiba wuxuu ku qasbayaa qasab kaga dhigaya kaba in lagu tukado kabaha in lagu tukada waa mashruuc sunaa wey hadday daahir yihiin laakiin waajib ma aha adi haddaa ku tukanayso cidina inay da ku tiraahdo xaquma laha laakiin ka waran adiga dadka haddaa ku qasabto nimanaa masaajid furtay masaajidka waxay ku qoreen masaajidu sunna weeyo kabaha lagu tukadaa ku tuka kabaha waa aragtay haddaad iska bixisa kabahood halkaa saarato intuu kaa soo dabaqaado yuu ku soo agdhigayaa kabaha ku tukuu leeyahay meesha waa sidee meesha maxisbiyaad moodibu ku leeyahay masaajid salafi oo sunna weeye ku tuku ku leeyahay kabaha ku tuku war hadda ilaahay ma waajibinin nabigana ma waajibinin kaba in lagu tukade adi haddaa ku tukatay aniga maxay u qasi midba wuxuu kuleeyihi kuwa waxay leeyihin masaajid bay furteen kuwo kale wey waxay ku soo dhejiyeen qofku inuu mubtadic yahay inuu sunna yahay maxaa lagu kala gartaa astaamaha kamida astaamaha waxaa kamid a yidhahdeen markuu atixiyaasanay haddu safata dhaqdhaqaajinin mubtadic wey maxaa la waajibiyey waajib wey fartan aad dhaqdhaqaajisay waa kow salaadii subaxii laba laba ragcadood hal atixiyad salaada hale markaa fariisanayso haddaadan lugta ku fariisanin oo lugta xagga u bixiso sida fuqahada qaar ay qabaan mubtadic wey waa inuu lugta ku fariistaa waxaa la waajibiyey lugta in lagu fadhiisto iyadoo aslanba khilaafka laysku haya ma lugta lagu fadhiisto mise waa la bixin khilaaf afdaliya uu yahay ee labadaba ay banaan yihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo waxyaabo badan oo ilahay inu ku waajibina dadka sharcigu haba ogolaadee marka adiga isku waajibiso ummaddana ku waajibiso quluwi wey wixii sunnuhaa waajib baad u bedeshay xadiis waa ka baxday qayb labaadoo waxaa jira ah dhinac kale tan waajibin bay ahayde qolada quluwi wuxuu la galay wixii ilaahay xalaaleeyey inay xaaraantinimeeyaan kan miya a kan waa xaraan a kan waa xaraan ilaa wuxuu qaada marka dambe u waayo oo marka dambe ay noqoto inaad meelaha biyaha iyo badda aado orad kalluumaysi ukac kalluun soo raadsa ama caleebta iyo dhirta banaanka ku taalla daaq ilaa gaar waxaana sababa inuu shaki yaroo madaxiisa kusoo dhacay amay saa tahay oo wixii u xaaraantinimeeyey nabiga alayh salatu salaam nin baa u yimid markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayow nin la yihahdo nimankan waxbaa iga shakiba igaga jireen nimanka nasaarada cuntadooda ka waran buu yihi muxuu nabigu ugu sheegay alayh salaatu wasalaam akbirnii can طacaami الnasaara nabigu wuxuu yihi laa yatakhalajanna riwaayadka qaarkood laa yakhtalijanna fii sadrika طacaamun laabtaada cunto iyo nasacta uga shakido aada waxba ku haynin ha iska shakin baaracta fiihi nasraaniya aad nasaarada shabahdo nasaarada waxay isugu adkeeyeen waagii hore waxay ahaan jireen wax yar busaa uga shakiya xaaraan buu ku dari waxaad ka shakida xaaraan buu ku dari ama waxaan ku jiraa ama waxaan la sheegay cuntadan war lahuba maaha hadal baa maanta soomaaliga dariiqaasuu maraya hadal baa kusoo duuri ma maqashay waxbaa la sheegay kuwa wuxuu ku ma maqashay sonkorta lafaa lagu daraa baa la yidhi markuu sii dhaafo kii waa u sheegay mugta ma hubsanin ma hubsaa ma dhihin kuwa nin sonkorta waa xaaraan baa la yidhi gule sheekadii dulba waa isbedeshay wallahi xaaraan weeyaa la yidhi laba in la kala saaraa wanaagsan adiga shaki baa kaa galay haddaad saxas kaga maaranta hayso inaad isaga tagto dacmaa yariibuka ilaa maalaa yariibuka aad ku dhaqanto iyo wixii weji xaaraan inaad siiso aan banaaneen oon la ogolayn tan dambe quluwi wey tan horena warac wey marka dadkii waxaa isaga dhexdarmaday baabu taxriim marka la yihahdo cuntooyinka iyo xaga cabitaan xaa lamidka waracii iyo taxriimkii waa isaga dhexdarmaday markaasay waracii waxay u qaateen inuu quluwi yahay waraca waxaa la yihahda inaad xalaal milaad noqoto xalaal miladka waxa weeye waxaad og tahay oo xalaala ama wax kaaga yimaadaan inaad isaga daysa lakin dadka kamada xaaraantinimeyn qofkii cuna uma ara qof qalad sameeyey qofkii cuna uma ara qof qaladiyuna samayna laakiin laga fiican yahay oo adigu aad wax dheer tahay oo isagu shubaha aan ka leexleexanin waxyaaba badan madaxaa kuma jiraan adi waxaan waxaa isaga daysay oo keliya waa ka maarantaa wax danoo kugu kasqasbaysan hadda ma jiraan waxbaa la sheeg sheegay haydiba waajaan iyo waxaasoo hadda lagu dhaqmo waxaa lagu leeyahay qof maalinba qof cusub baa ku iman cunto hebel waa xaaraan baa layidhi waxbaa lagu sheegay ee ka warran waxa lagu sheegay yaa sheegay wallahi ma garanayo meelaha lalahaa maxaa lalahaa meelaha ma garanayo waxbaa ku jiraa lalahaa aadbay ugu badan tahay dadka waxbaa ku jiraa lalahaa maxaa ku jira ma garanayo haddii ku yidhahdo waxaasaa ku jiraa la yidhina oo see ugu jira ma garanayo ma hubsatay maya waxaa arkaysa maalinka dan wadaad baa soo baxayo waraaq wax ku qoran yaha loo keenaya maxaa layihi sidaasaa la yidhi waraaq cid qorta lama yaqaan khabar majhuul wey markaasu wuxuu le wadaad waxyaabahaas waa xaaraan ah laiska ilaaliyo saasaan waraaq ku arkay yaa qoray war lama hayo goormay ahayd axkaamta sharciga ee taxliil iyo taxriim in lagu saleeyo wax cid wax qortay aan loogeyn wax qor lama yaqaan marka qadiyada saas oo kaleetihii xalaal miradnimo raadinteed waxay gelisaa qofku inuu guluwi fi diin ku dhaco qaybta saddexaad oo aada u badani waxaa weeye ama astaanta saddexaadi qaabka dadka loola dhaqmayana uu qofku ula dhaqmayana waad ka garataa guluwi inuu ku jiro qaabku dadka ula dhaqmayo ama sheekh ha noqdo iyo sheekhiisii ama kooxdii u ka tirsanaa ha noqoto qaabku dadka ula dhaqmaya markaad eegtana guluwi waa soo galaa astaamaha lagu garto qofku inuu guluwi fi diin ku jiray ka mid tahay iyadana laba ahir qaybood baan ka soo qaadaya qayb laga badbadiya jacayl waxaanaad jecesha intuu kaa badbato aad xaddi gudubto iyo qayb intaad wax nacdo oo nicitaankay kaa badbato aad xaddi dhinaca kale u tallowda labadaba amaa ta hore waxaa asaas u ah nimanka raafidlada la yihahdo ama nimanka shiicada la yihahdo oo laga yaaba hadda meel goobtooda inaad fadhidaan waxay leedahin cali amiirulmu'miniina wey aalubeytkaan jecel lahay haye haddaan jecel lahay jacaylkooda waxaa ka mid inaan niraano macsuumiin weeye oo maba qaldamaan haye waxaa ka mid ah jacaylkooda haddaan jecellahay inaan niraano wixii hore u dhacay adduunka iyo waxa dhici doonoo dhan way og yihiin waan garanay mahaye waxaa ka mid ah haddii aan jacaylkoodu iyaga nin imaam oo iyaga kamida weligii inaan la waayeynin waxaa ka mid a in nin hadda kun sano ka hor aan dhalanba laakiin kun sano ka hor buu isagoo afar jira meel ku dhuuntay layidhi gurigu ku dhuunsan yahay laleeyahay intii la dul istaaga noo soo baxeey la yihahdo afar jir kun sano ka badan noolaan intay ku maqasheen marka qadiyadaasoo dhan maxaa asaas u ah waan jecelnahay haddaan jecelnahayna waa inaan waxu alifno asaaska asnaamta waxay ahaan jireen nimanka asnaamta caawidaayey sanamkan uu jecel yahay si uu u sharxo dadku ugu xayeysiiyo waa inuu sheeko u alifo si ilahay qur'aanka isku sheegay ibraahim wuxuu ku yihi sida saan filayaa suurat alcankabuud bay ahayd ibraahim qowmkiisi wuxuu ku yihi وibraahimu إid qaala liqowmihi اcbudu اllaha wاstaquuh akhirkii wuxuu yihi inamaa tacbuduuna min duuni اllahi awtaanan asnaam baad caabudaan watakhluquuna ifkan beenna waa u samaysaan been baad aliftaan ku xayeysiinaysaan oo darajaadkooda ku sheegaysaan haddaba taasina waxaa kamid oo kale dadka madaahibta raacsan anu shaaficiya aan ahay buu kuleeyahy mar haddaan shaaficiya shaaficiya ma qaldami karta wey mas'alo kastaba say shaaficiye tiri si aan ahayn socon mayso warde madaahibta muslimiintu mashaaficiya keliya maya xaqu laba ma noqdaa maya marka diinta islaamka culimadii iskhilaaftay oo dhan weliba shaaficiyun baad noo wax kastaba saxa miya inta kalena wa wax kastaba isu qabsan waa khalad aniga ma dhihin laakiin shaaficiyadu waxay sheegtay waxaan ahayn sax noqon maayo qaar ba waxay ka gaartay markuu dhimanayo inuu dardaarmo oo gabayo uu tiriye uu ku leehay wa wasiyatii linnaasi an yatashafacuu dadka waxaan u dardaarmaya shaaficiya inay noqdaan mid kale halkaa shaaficiya kaga dheganay sowmaa mid xanafiya kaga dhegan tahay waxaan xanafiye ahayn ba haddii lasoo agmariyo waa la kala dhiman kalsoonidii iyo jacaylkii u qabay madhabkii waxay noqotay waxaan iyaga ahayn oo xaqa ma jiraan wawasiyatii linnaasi an yataxanafuu waxay noqotay gaarsiisay marka huluwigii kabadbadintii in axaadiis la isu samaysto shaaficiyadii xanafiyada aada isu leyn jireen nimanka xanafiyada waxay sameeyeen axaadiis beena qaar ka mid a oo waxay dhaheen nabigaa yidhi siraaju ummatii abuu xaniifa ummadayda istiinkeeda ilayska friidiya faynasa siiminaysaayo abuu xaniifa wey shaaficina nabigaaba kasii digay oo nabigu muxuu yihi ummadayda waxaa iman doona nin la yihahda maxamed ibnu idriis amara calaa ummati min ibliis maxamed idriis baa la yihahda ummadayda ibliis kaa u dhib badan xadiis beena nabigu ma sameeye maxaa gaarsiiyey culuwiguu ka badbadiyey madhabkan aan jeclaan raacsana kuwa maalikiya kaga dhegantahay ilaa qawaacidii usuulka qaar kamida ay ku dareen haddii aad wax kala dooro tidhaahdo falimaamu maaliku saxan lahu sha'wu aladii laa yudraku bilasari asaxiixi maca cilmi nadar waxay yidhahdeen haddii aad kala doordooro tidhaahdo falimaamu maaliku imaamu maalik baa namber kow najmu suran ninkii la dhihi jiray marka mid shaafici maaliki amurmaa la yihi maalik kii shaaficiga wuxuu yihi man araada aljawhara annaqiy facalayhi bimadhab ibni idriis ashaaficiy ninkii jawhar nadiif il nadiifa raba inuu diintiisa ka qaato alxamdu ninkii shaafici madhabka ka qaato dawadood iyo muranigu nin baa laga helaayo kii kalea wuxuu yihi kayfa laa wa sheikhuhu maalik sayna saa u ahayn bu yihi maalik baaba macallinun maalik baa waxbaray marka waxaan uga jeedaa may xanaabilay kaga dhegan tahay oo wax mas'alo kastaba war raajixu maa dahab ila imaam axmed wey wax kalaba leegi maayo marka madhab buu qofkani ku dhegan yahay qulugday gaarsiisaa inuu u arka madhabkan wax walbaba insaw xaq ku taagan yahay qolo kale dariiqu ku taxan yahay waa qaadili waa saalixi waa uweysi waa fulani waa fulani sheekhu isaa wuxuu yahay labadayda lugoodi calaa calaa caatiqi kulli weliyin tijaaniyada haddaad akrido axmed istijaani baaba awliyada inta ilaahay abuuray ugu darajo sarreeyaa lagu dhihi qaadiriyada haddaad akrido waxa lagu dhahay may cabdiqaadir baa ugu sarreeya inta awliyaa qolo kastaba sheekha dariiqadoodii iyo gaarsiin dariiqooyinkii maxay gaari marka dariiqadaa ka fadli badan dariiqadaa ka fadli badan dariiqadaa ka fiican taadu waxay tiraada sheekhiisu wuxuu yidhahda xaq wey waa quluubday keenaysaa inuu u arkaba qofkani qoladan uu la socdo inay qaldabi karinba qaybaha kane waxaa kamid a jamaacaadkan maanta jira ninba urur jamaaco iyo urur buu xidhin ka yahay ururkaa iyo madaxdiisa waxay rabaan iyo qaabka iyaga u socdaan maahane qofkii qaab kale u socdoo dhan agtiisa istallow baa ka saaran haddii la yidhahdo war jamaacadiina qalad bay samaysay waxa weeye madaxa xanuuniu wareeri madaxa dilaaci adoo arkuu gugubanoo jirka isgelina waxoogay kama dhacyooni maxaa dhacay qadmaa khaldami karta miyaa markaasuu le jamaacat lum wey xaqi dhamaan wuxuu ka dhigay kooxda lisia ka tirsan yahay ama gruubkooda inay xaqa iyago ku taagan yihin xaqa halka loo soo wada raacu ka dhigay mid shaksi buu ku tiirsan yahay ama sheekh u ah ama madhaba fikriga uu daba socdo markaasu wuxuu u haystaa inuusan qaldabi karin wuxuu leey sheekh hebel ninkii ka hor yimaada ano dagaal ninba waa ilaah yaro sheegtay laba ilaah baa jirta yiri dayaan baa la dhihi jiray qayb dalka somaali dhul somaaliya dhulka soomaaliya kamida joogay laba ilaah baa jirtida laba ilaah weyne oo taqaanaan ilaah yaro aniga anaa idin dhexeeyo haddaba isaga idinka nin baa yidhi waan dili marka ninka ilaahnimada sheegtay gaal waye waan dili baadiya ahayd dhoola military way sameeyeen baadiyihii waxaa carbale caskariga la yidhahdo baadiya waxay u hayn jirtay intaan aqaana aniga wax intii qoryaha lasoo qaato raggu soo baxo galabtii iyo maalintii la rigeeyo oo halkaa lagu wareegay reer xoogga la tuso casarkii baa lagu soo wareegay wadaadkii xolaan jiri yiri ninba sheekhay u yeeryeey sheekhay dayaan weeye ninba sheekhay u yeeryeey sheekhay dayaan weeye annagaa difaacayna wey mana kii ilaah yaraan ahay yiri baa qolo inuu xaq ku taagan yahay u difaacaysa ninna wuxuu ku leeyahay hadda sheekh hebel baa hebel waa daciif yiriyo bas way isku dhamaatay sheekh hebel baa hebel waa ninkii qoo ahlu sunnaa yiriyo bas way isku dhamaatay sheekh hebel baa yidhi hebel waa nin mubtadicaho bas way isku dhamaatay sheekh hebel hadduu yidhaahdaba waa kay carabtu yidhahdeen oo kale idaa qaalat xadaami fasadiquha fa ina alqawla maa qaalat xadaami gabadha xadaami la yidhaha hadday hadal tidhaahdo uba rumeeya hadal waa kay tidhaahdun ka hadal ma leh wuxuu leey sheekh hebel hadalku yidhaha laga hadli maayo cidi kama daba hadli karto ee nabi miyaa waxyi miyaa aayad miyaa xadiis miyaa yaa yidhi waa macsuum soo madhabkii shiicada raasibadu kusoo bilaabatay hore ma aha sheekh hebel lagama daba hadli karo kuna wuxuu leeyahay maxaa loo yidhi wuu khaldan yahay waxaa lagu leeyahay seeb qudbi wuu qaldamay maxaa laga rabaa buu leeyahay muxuu ku qaldamay male ka sugi maayo hadduu ku qaldamay maka laxa dhihi maayo haa wixii nibaad wadaan waxaa gubi hebel baa qaldamay hebel waaba qaldamay haddii la yidhaahdo way gubi shirkaa guban sax wuu qaldami karaa fa kaana maada hadduu qaldamo qaybta waa qayb waa qaybtaas ama hal mas'aluu rumayn mas'aladiibuu dadka ina kula saaxiibi ina kula colloobi waxa kaloo dhan dantiisa maa halkaa mas'alay kaga dhegan tahay isaga suu soo socdo adawaa asaarta quluwiga jirteen noocaas waxaa kamid a suu soo socduu ku leeyahay mas'aladaa maxaa ka qabtaa suu rabay haddaad tirahdana haa nin ragoo saaxiibkiin baa tahay suu rabay haddaad dhihi weydana waxaa wataa nin dhib badan oo dhib low in laga digtoona tahay wuxuu ku leeyahay mas'alada la yihahdo muwaasanada ka warran waa bidca haddaad tidhaahdo qaar baa wax ku leeyahay sax haddaad tidhahdo bidca maahana qaar baa wax ku leeyahay sax ninna waxay kaga dhigan tahay waa bidca ninna bidca mahay kaga dhigan tahay ninna xaggu tahay ninna xagga mid waliba qofkii soo maraba masaladaasu weydin ama qofkuu weydin hebel ka warran buu dhihi saad aragtaa asalkeedaba dariiqa la yihahda qofka hebel maxaad u aragtaa iyo masale hebel maxaa ka qabtaa lagu imtixaano asalkii madhabkii khawaarijta laga soo gaaray wey waxaan rabaa inaan idhaahdo nooc labaad baa jira oo cay iyo kabadbadin ah qof buu nici afar iyo labaatanka sac qofkaan buu haystaa hidow suug wey hadduu shaha cabayo isagoo ku cabi hadduu cawaysimayo isagoo ku cawaysin hadduu safrayo waddo jid marayo isagoo ku mari hadduu qof xiriirinayo qofkaa inuu nicibyo ku xiriirin wejina maxaa loo yeeli diin waxaan ka hadlayoo dhan waa markii waxaan weji diin loo yeelo ama koox iyo jamaacu nici wixii wuxuu ka dhigay xaq iyo baatil waxaa lagu kala gartaa qoladaasoo samaysay ma samayn kolaa waxaad leedahay war masaladan ka warrama naga daawo ku leeyahay waxa ikhwaankaa sameeyey marba ikhwaan baa sameeya haddii la yidhahdo masalada wuxuu kuleeyahay ceeb iyo dhaleecayn uma laabno laakiin waxaad ogaanaysaa guluwi waxaa ka badbadatay nimanka dhicitaankoodii masalada adiladeeda sharciga in lagu eegay ahayd masale ninkii baadida ahaay masale saxa waa samayn karaa masaladan waa sax iyo sax maaha waa xaq iyo waa baatil laguma kala garta hebel baa sameeyey waxaa lagu gartaa daliilkeeda sharciga ilaada u noqon maayo nin baa waxaa la weydiiyey safarka markay noqoto salaada cishahana ay aada u daahdo subaxiina soo dhow yahay maqribki iyo cishaha haddii la jamciyo diinta maxay ka qabtaan waa masale fiqhi oo sharci ah waa masale way banaantayo ma banaaniyo ma garanayo saddexdaa jawaabood leh wuxuu yidhi naga daaya waxaas ikhwaankaa sameeya nin meesha fadhiya wuxuu yihi sheekow allah u naxariistay sheekh ibnu cuthaymiin baa yidhi way banaan tahay taas kuma dari buuri taas taas kuma dari buuri hadduu sheekaasaa yidhi haddaba qadiyadu kumuna garanin xaq iyo xaq la-aan oga sheekh ibnu cuthaymiin baa fatwooday xaq miya daliilkeeday ku xidhanta qoladanaa sameeyey baatil miya daliilkeeday ku xidhanta hadda waxaa jirta daahiro guruwiga ka mid ah in la yidhahdo waxaa tabliiqaa sameeyo waxaa ikhwaankaa sameeyo waxaa islaaxaa sameeyo waxaa koox hebel baa samaysa qolana dhinaca kale istaagana waxay yidhaahdeen waxa inuu mutashadid yahay waxaa lagu gartaa salafiyiinta maya nagadaa salafiyiinta saa u fasire marada dhulka jidaysa maxay tahay nagadaa salafiyiinta ku fasire wuxuu ka dhigay astaan ah waxalaalay macnihii iyo macaanidii iyo axkaamtii uu rabo inuu ku fasiro waa qulubi waa tashadud uu yidhaahdo qorheblaa samay okay qolana waxay sameeyaan oo dhan waa qulubi iyo tashadud miya wuxuu ku leeyahay maya kan see ku ogaatay qulubi iyo tashadudkiinatayso daliilkeeda sharciga in loo noqdo maa anaa waxay noqotay naci nacitaanka la isnacay in astaan axkaamtii sharciga ay saamayso oo laga taga xataa qaabkii sharciga ay loo baarayo arrintaa waxaa sameynayaan ka hadlayahay xata waa rag shabaab bay noqon karaan dad dadweynehay noqon karaan shuyuuk xasuujihiiso muxaadarooyin iyo cashiro bixisay noqon karaan inta waa lagu jiraa aad bay u badan tahay daahirooyinka noocaas oo kaleeta saas darteed wuxuu yihi ibnu qayim raxmat ullaahi caleyh wax kastoo ilaahay amray shaydaanku laba nascuule laba saamayn buu isku daya inuu kugu sameeyo marka horeysa inuu kaa hor istaaguu isku dayaa haddaad dadaasho dadaasho dadaashood gusato wuxuu isku dayaa marka dambe inuu ku tallaabiyo oo ku yidhahdo sidan sii yeel sidana kusii dar sidana kusii dar sidana kusii dar labadaa midkuu kaaga guulaystaba isaga waa ku filanta saas darteed acmaashii cibaadadii iyo diintii barasheeda iyo fahankeediina inuu kaa gaabiyo hadduu isku dayo kaa guulaysto waa ku reebay haddaad darajadaa gudubtana wuxuu isku dayey inuu ku dhaafiyo ku riixo ilaa xaddii loogu talagalay aad gudubto waxaan rabaa inaan idhaahdo mushkiladaasi waxaad ogaataan waxyaaba sii adkaynaya jira oo khatar weyn kasii dhigay afar shan qadiyadood baan ka soo qaadan doonaa laakiin intaanan taa u gudbin qadiyadani wax baab kaliftay baa jirta oo qofka guluwiga ku kalifta asbaabtii baan dhowr qaybood saddex qaybood ka soo qaadiyo qayb taariikha iyo qayb tarbiyada qofka u noqonaysa iyo qayb garashada iyo aqoonta u noqonaysa qaybta taariikhda u noqonaysa waxaa weeye muslimiinta hore waxaa jiray saan tilmaanay nimankii khawaarijta nabigu tilmaamay alayhi salaam way bilowdeen ma dhammaanin nabigu tilmaamuu ka bixiyey inay iman doonaan laakiin way dabar bu'i doonaan ma dhihin marka ilaa intii ilaahay doono dunida way ka jirayaan arrintii ahayd khawaarijta ay jiri jirtay maanta way jirtaa kabaa'irtii iyo macaasida iyo dadkii lagu gaaleeyo maanta way taaganta dhiiggoodii iyo dankoodii oo la banaysto maanta way taagan tahay haddaba waxaa laga soo qaatay kutubtoodii hore dolalkii muslimiinta lagu xukuman dhul gaalay inay yihiin way taagan tahay way taagan tahay dhulalkii gaalo lagu muslimiinta lagu xukuman dhul gaalay inay yihiin jumcadii jamaacooyinkii oo la joogo la joojiyey oo la yidhahda lama gaarin ahdigii makaan ku jiraaye xilligii madiino la joogay jamaacadii jumcadii la jiday lama gaarin dadka xoolahoodu bakti weeye saa darteed soomaaliya haddaad ogtihiin arrintaas saameyntay ku leedahay waxaa ka mid a gabdho badan oo reerahoodii ka tegey baa jira gabdho badan oo guryahoodii iyo nimankoodii carruurtoodii ka tegey baa jira sabab waxaa lagu qanciyey ninkan iyo carruurtan iyo aabaheen iyo reerkan ay wada gaala yihiin kolba aagii iyo gobolkii dacwadii iyo culimmada jooga ay yaraadaan buu aada ugu baahaa oo ku fidaa ilaa kenya ilaa soomaaliya waktiyadan dambe waxaad moodaa marna waa yar damaa marna waa soo xogeystaa arrimahaasoo dhan waxaa jira wax muhaajir la yidhaahdo muhaajiriinta ereyga muhaajiriin waxay u isticmaalaan qofkii bulshada ka soo dhexbaxey iyaga u yimaada muhaajir wey qofkii kasoo dhexbixi waayana muhaajir maho waa gaal dadka qaar kamidana waxaa lagu sameeyaa waxa la yidhaahdo kala hubsasho muslimna maha gaal lamahay ku dhahayaan ilaa qofka aan waraysano oo aan hubsanno saan rabna inuuga jawaabo su-aalaha annaa gaalna dhihi mayno muslimna way dhihi mayno lakin salaad ku daba tukan mayno salaadda lagu daba tukan maayo ilaa la hubsado qofka qadiyada saasoo kaleeta ilaa soomaaliyana waa ka jirtaa dunidan aad bay ubaahsantahay wadamada galbeedka aqaliyaadka aan ku nahayna iyada haba sheeginba qayb baan ka taaban doonaa dib insha allahu tacaala laakiin waxay ka dhalatay xilligan aan joognaay kama soo aasaasin kutubtii oo la akriyey oo lasoo nooleeyey waxay kasoo dhalatay dhalinyaro yar yaroo falal sameeyey baa xabsiya lagu xira lagu cadaabay xabsigii lagu cadaabay bay wax isweydiiyeen waxaa u soo baxay diintii lama yaqaan ahlulcilmi looma noqon nusuustii lama garanayo hal aayad baa madaxiisa ku soo dhici waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaaika hum ulkaafiruun marka waxa wey mudi waa wada gaalo hadday muslim yihiin annagoo islaan rabmaysaa nala daalami lahay may gaalo wey ilaa arrinba arrinta lagu sii saleeyo dhibaatooyin ad aragteen ay dhacayso waxay gaarsiisay masaajid salaad taraawiix la tukanayo inta aakay lala soo galo in ilaahay loogu dhowaaday in saaxa rasaas la mariyo dadkii sawmaha ninkii cali dilay cimraan ibni xataan markuu ammaanayey uu aada ugu ammaano o yihi ninkaasi ilaahay agtiisa raallinyaashuu ka gaaray muxuu ku gaaray cali dilkiisa tii oo kaleeta waxay soo xasuustay markay laba sano ka hor dhacday suudaan iyadoo salaad taraawiix lagu jiro masaajid qori aka inta lagala istaaga lagu bilbilay waayo wuxuu arkaaba gaalo ilahay hortaagtaagan oo tukanaysa qadiyadaasi qadiyad ilaa hadda jirta wey dhacdooyinka dunida ka dhacayana saameyn iyo qaybo badan bay ku leedahay arrinta culuwiga iyo takfiirka ahi arrinta qaybta labaad waxay unoqonaysaa arrin tarbiyada u noqonaysa weeye qofka naf ahaantiisa haddaad u fiirsataan dadka quluwiga ku jira in badan oo kamidii laba astaamood waa ka helaysaan in badan oo kamida ninay duruuf iyo mashaakilaad hay mushkilad haysato isaga ama reerkiisa ama dalkiisa mushkilad ka haysato waddankiisaa lagu xiray waddankiisaa lagu cadaadiyey waddankiisaa laga soo cayriyey waddankiisaa dad lagu laayey marka ciil buu buuxa halkanuu taagan yahay qofkaasi wuxuu fahmayaa keliya ama naftu hawada naftu waxay jeceshahay markaad qof aada u necab tahay qofkaa xumaatadiisa qof ka sheekeeyaa jecesha marka wax jazaa'ir ka dhacaya ee dadka dilka iyo xabsiga iyo cadaadiska iyo cadaabka waxa libiya ka dhaca waxa masar ka dhaca waxay keentay arrin ah dadkii ciilkii hayay meelu ku caro furfuro inuu raadinayo marka carafurfurka koowaad ee carafurfuri karay waxaa weeye diin baa loo cadaadiyey waxoogaye horta ninkan diinta inuu ka saaro diinta isaga loo cadaadiyey ilahay raalliga hanshihiisa horta balkan inuu uga dhanneeyo ka saaro asbaabta qayb keena wey marka haddaba quluwiga waa qaybta keenta waxaa ka mid a qaar duruuf dhaqaala haysataa jira duruuftii dhaqaaluhu rabaa inuu xalliyo sidee u xallinayaa waddamadan galbeedku ku nooliyey sharcina ma laha ma shaqayn karo caydna ma qaato inuu noolaadana wuu baahan yahay wuxuu xirto u baahan yahay meel seexda ma hayo wadaad ba wuxuu fatwoon xoolaha nimanka gaalada waa adaaru xarb ahlu xarbi wey xarba dagaalba naga dhexeeyo xoolahooda in la booboo la dhaco la xadaayo xalaal wey dhammaantii baa lala wareegi waa la xadi karaa waa la dhici karaa maxaa keenay markii horeba ninkan wuxuu cunuula wuu xadi jiray midiga kamid oo la waray seekhyada waagii hore markaan waxadaynana inaan dembi iyo jariimo gal aan dareemi jirnay haddana markaan waxadayna inaan khayr geysano ilahay u dhawaanay inaanu dareemeynaa wey meesha ay ka soo xadaan kolku waa kolkay samayn jireen maxaa ku kallifaya in badan isagoo ciilo caraysnaayo buuxay isagoo duruuf dhaqaala haysato meeluu seexdala oo iska bax mar walba iska xali jiro waxaan samayn jiray haddana inuu hadduu qiil sharciga u helo labadii jais kala tageen isfureen saddexda ka dhamaatay waxaa qiilka raadin jira ma garanaysaa meel baa qiil lagu sheegay daciif baa ha noqda haddii la yidhaha ha qiil baan helle dhihi jiray sidii oo kale hatae noqoto qiil ii raadida waxaa quluwiga keenay qiil ii raadi xoolaha aan xadayo waxaan dareemayaa dembi rabbi inaan ka galaye dareenka iga baabiyo tuugta tuugadi iyo xatiyadii u dhiirigeliye markaasi waxay dhahen waa xalaal xoolahooda qaar ka mid a waa dhalinyaro khibradoodaa yar aqoontoodaa yar khibrad badan ma laha aqoon badanna ma laha awoodna way ku jirtaa ummadii oo fasaad badan iyo dhibaato badan oo taalana wuu arkaa wuxuu rabaa inuu wax bedelo ma yaqaana sunanka kawniga iyo rabbaaniga qaabka wax loo bedela ma yaqaan marka arrintan uu ka caroonaya bulshada muslimiinta xaaladda ay tahay marka waa in wax la bedelaa ninka dhallinyaradaana soomaalida waxay yidhahdeen intuu geed ka boodu tala ka booda marka wuxuu ka bilaabaa ninka dhallinyaradaihi xoog ku bedel siduu xoog wax ku bedelo saa darteed haddaad si-ada muslimiinta ee quluwiga ku dhacday aad u fiirsataan waxay u badan tahay da- yartay u badan tahay aqoontooda diiday yar tahay saa darteed ba xataa daraasad lagu sameeyey waxay yidhahdeen waxay u sii badan tahay meelaha aan diinta lagu dhiganin kuliyadaha caafimaadka iyo kuliyadda qaanuunka iyo wakti waa igu dhamaadaa la yidhi wadaadaduna waa hadal badan yihiin ba hore loo yidhi marka saasina inuu qofkii dhalinyaro yaho xoog badan dareemayo xoog iyo awood isku hayo sababaha kale ka mid tahay qaybta labaad ee keenta waxaa ka mid a arrin aqoonta ku xidhan dadka qaari diintii ma yaqaanan qaarna ku dhaqan kari baynan aqooni diinta aqoon la-aanteeda waxaa ka mid a aqoon la-aanteeda kitaabka qur-aanka ma yaqaan waxaad arkaysaa nin hadlaya oo axkaam sharciga ka hadlaya oon faatixada akriya aqoon wuxuu ku leeyahay sana la yeelaa dad baan tawjiihin buu ku leeyahay faatixada ma akriya yaqaan nin baa wuxuu soo fadhiisanayaa inuu diinta iyo ummad saxuu rabaa haddaad tirahdo xadiiska inama alacmaalu binya usoo qabata ma garanayo marka qofkani haddaba xaggii loogu talagalay ee awooddiisa dhani waa dhaafay wuxuusan ahayn buu ismooday isagiibaa iskala weynaaday halkii uu joogay fadalluu wa adalluu buu ku socdaa marka qaar ka mid ihii salafku say u dhaqmi jireen iyo manaahijtoodii ma yaqaan wuxuu kuley manhaj salaf baa la rabaa manhaj salaf muxuu aha ma garanaysa waxaan xasuustaa tusaale niman ba maalin waxaan la yaabay salafka salafka salafka salafka salaf waxaa idinku salafiyiin matihi kaas waxay dhaheen haa waxaa dhi inaan hubsadaan rabaa seed u hubsan su-aalaan idin weydiin madaahibta salafku masaa'il ay qabeen yaa idin weydiin waxaa la yhahna weydiin maxaa dhacay dee amaan garan weyna laakiin see ku ogaateen salafiyiinaa tihin ilaa wilaa waa idin weydiin su-aal baan nin weydiin sifaatkaan weydiiyey saa waaba jahmi khaalisa wey sidii jahmiyadii ay salafku takfiriyeen buuba rumaysan yahay waxaa hi adiga masalada ee jahmiga mid kale masalo qadar aan weydiiyey saa madhabkii qadariyada ama jabriyadu galay waxaan idhi adiga madhabka sunna maaha marka ninku waxaa ka dhacda inuu sheegto inuu manhaj salaf haysto isagoon aqooni salafku wuxuu yahay caqiidada maxay ka qabeen sifaat maxay ka qabeen asmaa ulxusna maxay ka qabeen kan maxay ka qabeen kan maxay ka qabeen ma garanayo haddana salafka salafka salafka salaf eray buu maqlay sidii cajaladii uu soo celcelinaya marka waxaa dhacday inuusan sunanka rabbaaniga aqoonin ilaahay sunan buu ugu talagalay iyo taariikh qasasuu ka sheekeeyey qaabka wax isu bedelaan qaabka umamku u socdaan qaabka waxyaabaha halaaga keena ma yaqaan wuxuu ka ogyahay lama arko wuxuu rabaa ummaddii inuu bedelo sunankii ibnu kabrabaaniga ahaana waxba kama yaqaan shareicadu maqaasid iyo asaas bay leedahay waxbaa la jideeya laakiin wixii hadduu maqaasida weyn duqeyn ee ka hor imanayo waxaa weeye waxaa la ogaadaa qaabka ad u wada inuusan ahayn ma yaqaana maqaasidu shariica xabadna kama ogamana akhrisan weligii haddana wuxuu rabaa ummaddu intuu hormuud u noqdo inuu ama ordo wax bedeluu rabaa ee xaggeed u bedeli maqaasidii shareicada la hiigsan lahaa mataqaaniin waxba kama garanaysid qaar ka midii axkaamtu maraatib bay leedahay oo axkaamtu awlawiyaadka la horreeya leedahay ma yaqaan ninka hadda kaba ku tuka dadka ku qasbaya isna caqiidada aan aqoonin nawaaqid uliimaan aan aqoonin ninka maraatib alaxkaam ma yaqaana xagge islaamka laga bilaaba ma garanayo nin maraatib unnaas ma yaqaan dadku axkaamta marka lala tacaamulayo awood iyo dhaaqaad bay leeyihiin kas kaliya qaaraan karin baa jira duruufo kala duwan bay leeyihin waxba kama yaqaan waxa weye wax waliba qabow jiirsi wey qaar kamida luqadii carabiga ma yaqaan haddana wuxuu rabaa inuu qur-aanka iyo sunadii fasiro qaar kamida qaar kamida qaar kamid waa tira badan yihin waxaan kusoo gabagabaynayaa waktina waa dhammaaday inay qeyb kale oo jirta ah qaabku dhaqankii diintii isagoo qofkii waxoogay yaqaana qaabkii loo raaci laha loogu dhaqmi lahaa manhajkii camaliga ahaa uu khalal iyo dulduleel kaga jiro wax ka dhimanya taana ay u keenta quluw iyo xagirib waxaa kamid a diintani diinu talaqi wey culumaa laga soo gaaray waraaqo kitaab laga akriyay cashar internet laga akriyay diinta laguma barto aayad markaad aragta aayado kalea jira xadiis markaad aragta axaadiis kalea jira ahlulcilmigu sida la isugu keenaye qaacidooyinka looga jeedaya qofka baraan qofba wuxuu ku leehay looma baahna aniga cajaradaan dhegaystay interneetkaan dhegaystay wakaa sheekh baan noqono halkaasaan wadi markaasuu waxaan loo joogin buu berri ka dhaqaaqi dariiqaan loo baahana dadkii buu marin waxaa kamid ah sheekh maxamed xasaan wuxuu ka sheekay nin baa ii yimid buuri anagoo xaajka intaan joogno salaad maqrib intaan tukanay adkaartii subxaanala subxaanala subxaanala akhrisanayna markaasuu wuxuu yihi sheekhiyo sunnana way kaa muuqataa waxaad fadhidaa majlisa bidca meel bidcana waa fadhidaa subxaanak warnihi balii sheeg maxaad wuxuu yihi rasuulka ilaahay hadduu salaada tukado lam yakun yusabixu hadduu musaafir yahay idaa kaana musaafiran lam yakun yusabix tasbiixda wuxuu u qaatay subxaan allah subxaan allah laakiin lam yakun yusabix ma sunaysan jiri way sunaynka salaada ka dambeeya sasaa idinkaaray kugu dhacday waxna ma taqaanid idabna ma lihid baan iri buuri diinna ma garanaysid edabtiina waa kaa luntay haddaadan garanaynin maasaydiisa horta hore tan maxay tahay xadiiska macnihiisu muxuu ahaa dheh laakiin ninkan xawli uu ku socda fiiri haddii uu xadiiskaa markuu akrisanaya ahlulcilmi ka akrisan lahaa waa u sheegi lahaye waxaa kaloo kamid a inuu qofku ijtihaado qof aan ahal u ahayn isagana waa sii ijtihaadaynaa buu kuleeyahy adawaadkii iyo shuruudda ijtihaadka xabad kama hayo maya haddaan ijtihaadno masaladan waa isaga ijtihaadaya ku lehay hadda waxaa kusoo dabantay reebaal tooga iyo internetka mid baa hadlayo waxaa laleeyahay su-aashaa ka waran wallahi ma garanayo lakin haddaan isaga ijtihaado ku leehay dad maxaa ijtihaadaba garanaysid masaa'il nawaasil oo dhacdooyin ummad masiirka taabanayo hadda cusub buu ka fatwoonaya marka aayad u celi hadii la ma garanayo qaacido sharci u celi hadii la ma garanayo waa iska ijtihaadaya qaarna riyooyinka wuxuu ku leeyahy riyo riyaasaa lagu arkayo nimankii xaramka ka juhaymaan ansaaskii cuskadeen soomaahin riyaa lagu arkay juhaymaan oo mahadi markaasaa xaramkii la galo dhig la daadiyo beytkii ilaahay baa dagaal laga riday maxaa saasoo riyaa lagu arkay ninkan oo mahdi ah qaar kamid ahna isagoon luqada macaanideedii la eegin in nafkan aniga aayaddan maxaa ereygan xaraskan ka fahmay yaan raacaya u yidhahda luqada carabigaa taqaanaa qur-aankiina waad akriday axaadiistiina waad akriday ilaa iyo hadda marka halkaa maraysa qayb baa kaa dhiman luqadii qur-aanka iyo sunada ah qur-aanka iyo sunadu luqad gaaray leeyihin oo carabigii kamid ah waa inaad luqadda barataa hadda haddii lagu yihahdaa salaada tuko ma qaamuuska carabigaa la aadi mise salaada luqada sharcigu wuxuu u yaqaanaa salaada ragcadaha leh waxaa lagu yihi hala soomo carabiga waxaa weye soom inaad wixii dayso wey laakiin soomkan xilliga iyo xilligaa ka bilaabanaya waa luqad qur-aanka iyo sunadu leeyihin zaka bixi baa lagu yihi azakaa annamaa huwa tahaaratu baa lagu yihi ziyaadada iyo tahaarada wey taas maad la aadi zakada bixiy waasi zakaata marka la yihahda may waa inaad barataa sharcigu markay nusuusta wax ka hadlayso luqad kitaabka iyo sunadu ay leeyihiin baa jirta adoon aqoonin aniga jaamacadda kuliyat aadaab iyo kuliyat law aan ka soo baxay ma ku anfacayso waa inaad luuqada kitaabka iyo sunada barato wakti baa iga dhamaaday waan arkaa waxaan kusoo gabagabeynayaa inuusan qofku nusuusta markay iska hor timaado aanu jamcin karin aayad buu arkaya waa la ordayaa aayad kalaa maalinka dambe ka hor iman si u joogo u joogo aayaddii ugu haysto aayad kalaa ka hor iman markaasuu warwareegeysan tan maxay ahayd buu leeyahy tan xadiis buu qaadan xadiiskan haa kan wey nin baa wuxuu istaagay masaajidkii istaagoo wuxuu yidhi wuxuu soo maray xadiis nebigu uu yidhi maalinta sabtida ah wax ilaahay kugu farad yeelay maahane wax kale ha soomi ilaahu geed geed wax kamidana ad aad rugtooda calali jiri masaajid xadiiskaasu arkay gacasarkii maqribkuu masaajidka istaagay markaasuu wuxuu yihi ogaada sunno sabti lama soomi karo haddii carafo ku beeganta lama soomi karo haddii caashuraa ku beeganta lama soomi karo ceshihii baa nin baa ka daba istaago wuxuu yihi war ninka waa waaliya dadka laga qabto waxaa loo jeedaa isniin sabti oo keligeeda maxaa u daliila nabigu wuxuu yihi jumcadan yaa la soomi ilaa an tasuuma yawman qablahu aw yawman bacdahu inaan maalin ka horreeyo ama maalin ka dambeeya ku darta mahani haddaba jumcada waa lii ogolaya inaan soo haddaan maalin ka dambeeya ku darayo maalin ka dambeeya sabti baa muxuu noqon karaa maalin sabti ahayn maa ka dambeeya jumcada saaxaddaa la isaga boojiyeen oo lasoo hormarin may ilaa an tasuuma yawman qablahu yawman bacdahu haddaba nusuusta in la isu keenay u baahan tahay sida xukunka sharciga hal nas lagama qaato nusuusta isutageeda waxaa laga ogaadaa waxa looga jeeda sharcan ma yaqaano marka maalin buu xadiis iska soo maray oo deg deg deg deg isagoo xiinayuu kusoo gelaya waxaad arkaysaa meel buu qabsanaya waaba gabagabaynaya xadiis buu gabagabaynaya axaadiis kalea jirta harka warkama qabo maalinka xadiis kale ku timaadana induhu mirmiri kala tiraya si loo jamciyo ma yaqaan si loola dhaqo ma yaqaan cumuum iyo khusuus ma yaqaan mutlaq iyo muqayd ma yaqaan naasikh iyo mansuuq ma yaqaan waa kan ordaya laakiin waxyaabahaas oo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha quluwga waktiga iga dhammaaday waxaa la yidhi hadalku ducalaan buu tarmaa inta kale kuma dari karo marka ilahi waxaan ka baryaa subxaana watacaala adigu idinka inuu naga badbaadiyo inaan diinteenni si qalad oo qalloocsan intaan u fahanno waxaasoo qalada inta aan ku dhacno ama dariiqaan ilahay ku raali gelinaynay midaan habboonayn uu nala gaaro sala allahu wasalam calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam yusra iyo yasiru walaa tucasiru bashiru walaa tunasiru sow quluhu ma noqonaysa haddii dhanka kale loo adeegsado
alxamdu lilah saxiix ilahay diinta fududeeyaa la yidhi laakiin xuduuddii rabbi ugu talagalay kala gudba lama dhihin si isaba quluwigu wuxuu jaanib ka yahay naska macnihii loo soo dejiyey ama loogu talagalay macno ka weyn inaad saarto marka yasiru diinta si fudud dadka ugu sheega macnaheedu ma aha siday diinta dadkii ugu fududaysaan waxaan xaq ahay ku dara haddii uu yidhaahdo si aan diinta dadka ugu fududayna waa yasiru e xaqi inaan qayb hoos uga yar degna weeye ma aha sharcigu soo gala quluwi wey haddaba wax kasta oo diinta oo xad loogu talagalay macnada macnihiisiina aad ka badbadisaa quluwi la yidhahdaa sida la yidhi hayso adkaynina waxaa kamid ay yidhahdaan quluwiga fi diiniga ah inuu qofku ka badbadiyo tatabuc rukhas ruhaska raaraacitaankooda waxay yihahdeen qofba qofka musaafirkaas waa inuu afuro looma ogola ramadaanka salaadana gaabiyo baruxsa maaha kawaran haddaa u safra si u afuro safarka dan kale igama jirto maanta waxaan u safrayaa si aan u afuro waa quluwi fi diin wey ruksadii lagu ogolaadee maaha saa darteed taasi waxay kamid tahay asbaabta qofku markuu xurumaadka ilaahay weyneeyo dalika man yucadim xurumaat illaahi waxyaabaha dhaawaca ee qofka xurumaadka ilaahay ugu ku xambaaraya inaanu weyneyn iyo waxyaabaha ugu kaalmeynaya xurumaadka ilahay inuu weyneeya waxaa kamid ay culimada ku daraan inaanu nusuusta sharciga ku xambaarin wax qiimo tiraya cilad inuusan sabab uga dhigin qiimo tiraysa taasina waxaa soo gelaya qeybta la yidhaahdo had iyo koor rukaska aan raadinaya ilaa culimmadu ay yidhahdeen man tataabaca rukasata zandaqa rukasun baan raadinaya ninka yidhahdeen daydaya had iyo goor daba wareegaayo zandaqu ku dhacayaa marka dambe waayo marka dambe diin raadis kaa noqon mayso wax fudud raadis bay kaa noqon saas darteed diinta oo xaddii sharcigu ogolaa laga badbadiyo oo quluwi dhinaca kale waxaa isla quluwiga kamid a rukaskii sharciga oo baahideedii taagan tahay haddaad tirahda may may anigu wax ka weyn baan awoodaa ku dhaqmi maayo aniga wax ka weyn yani qof baa taagnaan la fadhi wuu ku tukan karaa taagniidii oo kolba inuu dhaco uu ku siganaya aan ku tukanaya hadduu yidhahdo quruhu fi diin wey oo ruksadan waxaa loo jeedaya markay duruustan ku haysato laakiin qofkii safra safarkiina uu soonkii dhibayo waan kusii soomaya hadduu yihahdo quruhu fi diin wey laakiin isagoon safar danba ka lahayn siuu maanta u afuro hadduu u safrana xurumaadka ilahay nin weyneeye ma aha marka yasiru walaa tucasiru waa wax sharcigu yidhi laakiin haddii laga badbadiyo iyadana quluwi fi diin weynaa
su-aasha kale waxa ay ku saabsan tahay dhinaca internetka ama baaltooga laba qolo ayaa isku haysata sida su-aalaha ka dhex muuqata qolo waxay leedahay rag iyo dumarba hadda waxaa lagu maman yahay ama lagu sii jeedaa baaltoogii gabdhihii digsiyadii waa ka gubteen caruurtii waa qabeen sidii ay muxaadaro u shidayeen raggii sidoo kale sabtiga iyo axadda keliya ay fasax lahaayeen labadii maalmoodna muxaadarashadii iyo baaltog bay waktigii uga qaateen oo gabdhihii wakti ma siiyaan marka waxay leeyihin arrintaasoo quluwi ma aha qolo kalena waxa ay leeyihiin dadka baaltooga iyo internetka kasoo horjeedaa laftigoodu quluwi kalay wadaan marka bal shiikow arrintaa na kala saar
alxamdu lilah waxaan filayaa qolyaha cajalada shidka baan kasoo jawaabay oo qofka cajalada shidayaay khayr dadka gaarsiiya oo khayrkaas buu leeyahay waa kii aan soo irid dacwada waa in loo baxo dumarkii iyo caruurtii iyo wixii xuquuqdii waajibaadkii lagu lahaa u dayacaya oo wuxuu leeyahay aniga dacwaan u baxaya xuquuqdii lagu lahaana waa dayacaya tanun baa lamida gabadha leh aniga cajalad baa baaltooga ka shidaya oo xuquuqdii dayacaysa ee waajibaadkii saaraa ninka leh xuquuqdii waajibaadkii lagu lahaa intuu dayaco aniga baaltoogan ka shidaya ita qadiyadu qadiya dacwo wey ita qadiyadii wey saas darteed wuxuu haddii uu xaddii uu lahaa iyo awooddiisii dhaafo waa quluw waana filayaa dad badan waayahan dambe markii dadka qaar lala yaaba ee afar iyo labaatanka sac meeshan bay ku dhex jirtaa la yidhi magacyadaa la bedeshaa baa la yidhi shaatigaa lasoo bedelano afar iyo labaatanka sac dad baa dhex taagan dad ba waxay ku noqotay baal tooga ku jiritaankiisa baashan baa narooyada ay yihahdaan waxaa weye wuu inuu ku waashay baad moodaa markii idin kore ogaada dadka marar badan dhacdooyin waxaa keenaya qofka caadi maaha idinkana caadi ha u haysataan oo carab waa ka jiri aljunuunu funuunun waalidii hada gool galbeedka maal dhexeedka xaqriya iyagoo leh sagaal boqol iyo dhowr nooc bay maraysaa waalidi sagaal boqol iyo dhowr nooc yay maraysaa waalidi iyagoo leh qaar baa ku waashay qoladii fadhi kudirirka ku waalatay oo kale ku noqotay waxaad ogaataan rag iyo dumarba si dacwada xaqa laydinku leeyahay dadka baasoog iyo banaan meeshay joogaan binaad gaarsiisaan sidoo kaleeta naftiini reerkiini inaydan halmaamin waajibaadkiina aydan dayicin xuquuqiya waajibaadin saaran wey ama qolada ka soo horjeedaayey asal ahaan waxaa weeye waxaa uun ka badbatay arrintan dhibaatooyinkeedu baa soo gaartay sideedaba dadku laba dabeecadood bay leeyihin qayb waxay ka fiiriyaan dhinaca dhibaatooyinka keliya dhibaatooyinku ururin dhibaatooyinku ururin wixiiba wuxuu soo bixi keliya hadduu kuu waramo dhibaato keliya hadda wuxuu kaaga warramay baatooga wuxuu ku leeyay digsigii waa gusay ilmihii qaar baa dalka ku dhacay ilmihii qureec looma samaynin ninkii saasaa ku dhacday reerkii waa islaayey way ku kala tageen saasaa dhacday ilmaasaa noqday caruur baa la qaatay shalaasaa noqday wuxuu kuu soo tari labaatan qiso oo dhacday markaasu wixiiba wuxuu soo bixi meel fasaad mooyeen a wax kale ka socdi midda dhinac kale u keegiyo khayr baa ka socdo intaasoo cashirba laga akriyayo intaana laga eegayo kana dhacdooyinkan qisooyinkan isaga waxwey lamaaha midna inta khayrka waxay lamaaha dadka waxay u kala dhasheen dabeecada qofna wuxuu xiiseeyaa waxa dhibka qofna wuxuu xiiseeyaa waxa khayrka dabacsanaanta xaquna wasatun baynahuma labadu udhexeeya marka nina dhinaca hadduu ugu fogaada nina dhinaca ugu fogaadaay laba arrimood oo labadaba aada u qaldan way waa khawaarijta iyo raafidadii khawaarijna ay ku fogaadeen naci cali ilaa ay gaaleeyeen oy dilkiisii tanna ku doonteen raafidana ay ku fogaadeen jacaylkiisii ilaa xad ilaahniba ay gaarsiiyeen yidhahdeen cali ma dhibaninoo daruruhu ku jiraayo qiyaamada ka hor buu soo noqon doonaa ilaa ay gaarsiiyeen shiicadiin labadaa daraf oo kaleeta yaan la noqon wixii khayran ah laga faa'iideysto wixii sharkiisana ha laysaga dhiganaan saa'ilkan wuxuu daba joogaa kelmad shiikha muxaadaradiisa oo uu leeyahay sibay ii yara dhaaftay afartanka cisho ma waxaa tiri waa waxaan banaanayn ba haddiise la diiday sidee loo baxaya oo dacwadad loo gaarsiinaya
alxamdu lilah qadiyadda afartan ma banaana ma dhihin laakiin afartan inaad xadidato afartan calaamadeysata bidca dadka waxaa bar badan isaga dhexyaaca ama ay kala saari waayaan waxani waa banaan yahay waa iyo waa bidco dacwada dadka in la gaarsiiyo guud ahaan waajib wey in dadka diin loo sheego ood maalin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo afartan iyo lixdan iyo kontonba aad dacwada ku bixisaana waxaa jira rabbi agtiisa lagii heliyo wey laakiin afar marka afar laga boodo afartan inaad tirooyin go-an qabsataay diintuma ku diinta kuma jirto dacwaad awood u haysaa saddex daliid haysaa aad dacwaad awood u haysaa sanad aad dacwaad awood u haysaa maalin aad saacad baad u haysaa aad laakiin maxaa afar iyo afartan iyo calaameeyey sideedaba bidcadu asbaabta ku timaada waxaa kamid a dhowr qaybood qaar ahaan bidcada muslimiinta u badan idaafiya la yihahda wax ku daritaanka in tira unan wixii lahayn aad u goyso in wakti una lahayn aad u goyso in qaab una lahayn aad ku darto haddaba tani dacwadii waajibka ahayd eed maalmaha go-an in la baxa weeye ka dhigayso afar bax afartan bax afar bilood bax soo saas maaha qaabka saasa hal mar hadday kuu suura gasho ood afartan beri hayso ood hal mar baxda dhib ma laha laakiin maalinka dambe markaad soddon hayso inaadan soddonkii uga tegin weye afartan ima dhamaystira kuwa wuxuu ku le ma bixi kara maxaa dhacay wallahi soddon keliyaan haya afartan ma hayo soddonka dacwada wuxuu sheeg dadka saddex maalmood baan hayaabu maalin baan hayaabu kuleey laakiin afar beri ma hayo waxay noqotay in dadkii atbaacda ahaa laga dhaadhiciyo fadligu wuxuu ku jiraa afar fadliga ku xigana waa afartan fadliga ku xigana waa afar bilood qadiyadda saasoo kaleeta waa min albidac bay ka mid tahay laakiin inaad baxdo intii hadba aad awoodo maanta shan baad awooday dhowr bilood kadib saddex beri baad awooday dadkan aad dacwo ugu yeerto waa xaqa gaarsiisay arrin loo baahan yahay la ogol yahay wey markayaan la iska dhigin aniga ama afartan baan bixi ama waan joogi ma aha ama afar beri baan bixi ama waan joogi ama golo qoro khuruuj u socotaan raaci ama waan iska joogi may keligaa gaarigaaga qaado tuulada soo wacdi meesha lagu qayadee tag soo wacdi tag tele stationka soo wacdi laakiin dacwadii ha loo socdo dadkana ha la gaarsiiyo ilaahna ha lagaga boqo laakiin bidac ayaan lagu dardari nacam
su-aasha ugu dambaysa wuxuu saa-iilku leeyahay anigoo musaafira ayaan imid salaad jamaacaha oo lagu jiro waana salaadii cishaha maqribkiina horaan usoo dibdhigtay marka maqribkii ma tukan maxaan samaynayaa haddii aan rabo inaan la galo salaada ma cishahaan la gelayaa mise maqribkaan hormaraya
alxamdu lilah masaladani waxay ku salaysan tahay masaladay culummadu xoogay isku maandhaafeen haddii aan salaadaha soo degdego amaba ay iga tagaan hurday igu dhaafeen laba salaadood saddex salaadood halmaan bay igu dhaafeen salaaddii baan soo degdegay tii dambe waktigeedaan joogaa inaan say u kala horreeyeen u kala hormariyaay ma waajib baa mise maaha waan ku celiya mar kale tusaale ahaan hurdaa maanta ila tagtay waa daalanaa duhur ma tukanin casarna ma tukanin maqribkii baan soo kacay salaaddii maqrib baa joogta inaan duhur tukado kadibna casar tukado mar maqribka markaa kadib aan u imaadaa waajiba mise waajib maaha waa laba qowlo culimmadu ay leeyihiin masalada waxaa asal u ah salaadihii nabiga halmaanka ku dhaafay calayhi salaatu wasalaam maalinka khandaq la dhihi jiray maalinkii dagaalkii khandaq ama xudaybiya la dhihi jiray waxaan leeyahay axsaab la dhihi jiray dhowr salaadood waa kay dhaafeen nabigu markuu soo tukanayay mid say u kala horreeyeen buu u kala hormariyey haddaba nabigu wuxuu sameeyey maxay tahay sal buu la yimid laakiin dadka ma dhihin kala hormariyo qadiyada asalkana waxaa la isku hay waxaa loo celiyey qaacide ay culimmadu isku hayaan nabiga hadduu fal ka sugnaado laakiin uusan amar bixinin falkaa cibaado uu yahay in la sameeyo falkiisaasi ma wujuub buu keenaa mise waajib ma keenay inay mashruuc tahay oo la ogol yahay keliyuu faa'iideeyaan waa qaacide usuuliya ay culimmadu isku hayaan culimada qabta waa waajib oo falkiisa iyo ficilkiisa waajib buu kutusaa waxay yidhaahdeen maadaama nabigu kala hormariyey waa waajib inaad kala hormarisaan culimo horena waa leeyihiin oo xanaabilada raggooda u badan culimo mucaasiriinna waa leeyihiin oo xataa sheekh maxamed alamin shanqiti raxmat ullaahi caleyh markuu ka hadlayo kitaabkiisa adaa lbayaan aayadda fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaat watabacu shahawaati fasawfa yalqawna gayan masaa'ilku kaga hadlay bay kamid tahay ku sheegay marka qaar culimadii waxay ku tageen inay waajib tahay inaad duhur ka soo bilowdo kadibna casar tukato qowlkaa haddii la raaco salaada ay tukanayaan adiga tii aad soo dedisay hore maqribkaad ku xihan biniyat maqrib baad ugu xihan kadib baan waxaad kasoo gaartay biniyad iyo cishahadi tukan iyadoo kasoo gaartaya jamaco kale heshayaaba qolana waxay dhahdeen ficilka nabigu isalan inuu waxaan la ogol yahay oo sharciga ogol yahay iyo sunan buu faa'iideeya markuu u badan yahay laakiin wujuub ma faa'iideeyo maadaama waajib ayna keenaynin waajib maaha inaad kala hormariso hadba ka joogtaad kula xihan jamaacaha hadday tahay kadib baadu soo marin waana madhabka shaaficiyadiisu ku salaysan yahay leeyihiin jamcu taakhiir hadday tahay salaadu mise jamcu taqdiim horey haddii la isugu soo mariyo jamcu taqdiimka tartiibka say u kala horreeya waktigood in loo kala hormariyo waa waajib laakiin jamcu taakhiir hadday taho gadaal la isula dhigo in la kala hormariyo iyo in la xiriiriyo midna waajib maaha ama in la kala hormariyo inay waajib ahayn waxaa la hayaa waa fal falna wujuub ma keeno wa ama in la xiriiriyo inay waajib ahayn xilligii nabiga intay salaad tukadeen tii dambe markii musdelifo la yimid intay tukadeen maqribkii oo ay tageen ay gaadiidkii soo fureen iyo haddana ceshihii tukadeen lama xiriirinin ta kale laakiin waxaa layihi lam yakun yusadixu baynahumaa dhexdooda ma sunaysan jirin calaa kulli xaal masalada fiqiyada ee dooda waxaan ka dhihi karaa inta wixii ka dambeeya aniga qowlkiida raajixsan aniga waxaa raajixina masale ku salaysan falku ma waajib buu faa'ideeya mise ma faa'ideeyo aniga waxaa raajixinaa falku inuusan wujuub faa'iideynin nabiga calayhi salatu wasalaam maadaama masalada waxaa la hayaa keliya ay tahay falna ayna arrintu waajib ku ahayn qofku inuu niyatulmaqrib kula galo ee niyatulcishaa uu kula geli karo laakiin wax diidaya ma jiraan inuu salaadii horena soo hormariyo marka labadaba waa loo ogol yahay laakiin falkii nabiga calayi salatu wasalaam haddii la tixgeliyo waxaa u habboon say u kala horreeyeen waktiga inuu u kala hormariyo laakiin waajib maaha wallahu aclam jaza jaza allahu khayran